بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة إسلامي أه إمانتا وحفر حدوين واه إن إدين سو قد بسو شرح كتابك منظومة البيقونية وهو شرح فضيلة الشيخ محمد عبد أمر حفظه الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحكبر يانا inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta waxaad ka dalban kartaan mashhuuraadkanaga boggeena internetka ee cinwaankiis uu yahay www maanta dot net ama telefoonada kale ah eber eber afartan iyo shan sagaashan iyo sideed toban iyo labo toban iyo lix afartan iyo afar ama eber eber afartan iyo shan soddon sideed sagaal sideed sagaal afar iyo toban iminkana waxaan idinkaga tegaynaa darsigii koowaad ee kitaabka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh oo ku saabsan cilmiga la yidhaahdo musطalax alxadiid ama cilm alxadiid waa risaalo aada u gaaban ama manduumo aada u gaaban wey sax yar ama six yar oo gaaban oo waxa weeye mualifku uu ku ururiyey ama uu ku keexay musطalaxaadka muxadidiintu ay fanniga u isticmaalaan marka mualifka kitaabka iskale magaciisi aad baa laisugu khilaafsan yahay waxaana laleeyahay magaciisi muusan sheegin shuraaxda sharaxday manduumadana aad bay macnaha wax way ugu kala fadsan yihiin magaciisa isugu khilaafsan yihiin almuhim maca magac rasmi looma hayaanay ilaa bayquunigaas oo nisba'a mooyaane marka waxay ku saabsan tahay cilmiga la yidhaahdo cilmu musطalax اlxadiid waxaan markaa bal muqadimo yar ka qaadanaynaa intayna risaalada ayna bilaabin manduumada ama kitaabka aynaan bilaabin bal cilmigani sidii uu ku yimid leanna aragti guud waxaa laga maarmaan ah daalibku inuu culuumta marka hore intuusan gudagelin uu aragti guud ka hay cilmigani ta'siiskiisii iyo maraaxishu soo maray iyo taariikhdiisii iyo waxaweye aqsaamkiisii iyo kulli waxa weye meeshu sal ku leeyahay diintu salkaga leeyahay waa inuu marka hore ilmaam u yeesho markaa kadib ayuu maaragtay gudageli karaa waxa macnaha waxa weye cilmiga iyo tafaasiisha waxa markaa cilmigani uu ka inqilaafayaa oo asaaskiisu yahay qowluhu tacaala innaa naxnu nazzalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahi subxaana wa tacaala markii uu soo dejiyey kitaabka qur-aanka ah ee nabi maxamed ku soo dejiyey sal alla alay wasalam wuxuu ilaahay ballan qaaday oo kafaalo qaaday inuu xifdinayo isagu ilaalinayo oo waxbana lagu darsan karin waxbana laga weydiyo rabbi waa subxaana wa tacaala taa iyada kafaalo qaaday cidna muusa uxilsaanin cidna muusan u xilsaanin waxaa laleeyahay marka dikrigaas aayadda ku jira inaa naxnu nazzalna dikrada waxaa soo wada gelaya xadiidkii iyo qur-aankii baa soo wada gelaya haddii aan la dhihin xataa wuu soo gelaya oo dikrigu saldinaya saldinaya oo qur-aanka lagu goolayaala xataa istilzaaman ayuu ku imaanaya xadiidku maxaa yeelay qur-aankii ma xifdismayo ilaa sunadii inay xifdisanto mooyaane haddii sunadii ay macnaha waxa weeye la xifdin waayo oo sideeda loo ilaalin waayo waxaa markaa dhacaysaa in kitaabkiina xifdigiisii uu khalal galo maxaa yeelay sunada iyadaa ah midda caddaysay kitaabka alla subxaana watacaala maarata ogtida mujmalkiisii iyo mushkalkiisii iyo caamkiisii iyo kulli iyadaa maaragtay faahfaahisay haddii marka sunadii uu khalal galay macnaha waxay ka dhigan tahay iyadoo qur-aankii uu khalal galay labada mastar ee marka muslimiintu ay leeyihiin wey kitaabka qur-aanka iyo sunada nabiga sal alla alay wasalam marka rasuulku sal alla alay wasalam markii uu geeriyooday saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim oo ahaa qaybtii ugu horeysay ee ummadda rasuulku tarbiyeyey sal alla alay wasalam waxay ku dadaaleen inay xifdiyaan labada mastar inay xifdiyaan ayay ku dadeen xifdiga qur-aanka maalan waxaanu soonaha cahdiga abubakr radi allahu canhu inuu qur-aanka jamciyey uu ururiyey baynamaa uu qur-aanku ahaa yacni uu kala yaalyaalay oo macnaa waxa weye qaabo meel uu ku yahay hal meel buu isugu geeyey cahdigii cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu isaguna wuxuu sameeyey qur-aanku markaa waxa weeye ilaahi subxaana watacaala xuruufta uu ku soo dejiyey ayaa lagu kala akrin jiray dhowr misxaf baa jiray oo macnaha waxa weeye qiraa'aad kala gegedisan yacni lahajaad iyo lagu kala akrin jiray kala kala gedisan cusmaan ibnu cafaan marka waa si isugu geeyey hal misxaf isugu geeyey masaaxiibta inteedii kalena gubay halkaa misxafna marka waxa weeye yacni aqaalimtii iyo gobolladii uu markaasi dowladda islaamka hoos imaanaysay buu ku camimay intii kalena waxa weeye waa la gubay sababkuna wuxuu ahaa inaysan muslimiinta meeshaas ka dhalanin iskhilaafkooda iyo kala tagooda waxaa bilaabatay macnaha bawaadir inay muslimiintu isku khilaafaan macnaha qur-aanka tiradiisii sidaa daraaddeed si u tadaarugo cusmaan radi allahu canhu ayuu markaa isaguna sidaa sameeyey maalintii qur-aanka macnaha waxa weye marka uu qoray oo sidaas uu qoray abubakar u duceeyey cusmaanna uu hal misxaf isugu geeyey maalintaa laga soo bilaabay ilaa yowmina haada qur-aanku wuxuu ku qoran yahay khadkii saxaabada ay ku qortay isla markaasi wuxuu ku ilaashsan yahay ragga laabtooda maxfuudun fii suduuri rijaal cid marka wax ku darsan karta ama xataa xarafka ka dhaabe xarako keliya kaga goyn karta mi haddaan xataa kitaabta loo noqonin xaafidka yarkee toban jirka ah ayaanu macnaha ogolaanaynin marnaba ka raalli noqonaynin qur-aankii waa xaraf xarako la qalday inuu dhegeysto maa waa toosinay ojeed ilaahi subxaana watacaala mar kitaabkiisaas uu soo xujiyey baynamaa nimankii ahlulkitaabka towreed iyo injiil ee laga horreeyey yacni la taxriifiyey kitaabtii waa la taxriifiyey culimadii reer banu israa'iil ayaa taxriifisay mawjeeda ilahay baana subxana watacala kitaabkiisa ku cadiyey saas marka mastarkii koobaad ayaa kusoo xifdismay wuxuuna noqday mid laysu dhiibo oo laabta iyo afkana laysaga dhiibo oo laga xifdiyo jiilba jiilka ka dambeeya uu dhaxal siiyo qoraal ahaanna min daalika alyowm qoraalkii lagu sameeyey u qoran jeeda saasuu marka ahaa meel laga soo gala marka male qur-aankii saasaa loo xirgiyey mastarkii labaad oo sunnada nebiga ah sal alla alay wasalam iyadana waxaan idhi in la xisbiyaayo waxaa ku jira jiritaanka ummadda saas daraaddeed saxaabadu ridwaanullahi calayhim waktigii nebiga sal alla alay wasalam aad waxay ugu dadaali jireen in ay majaalista nebiga aysan ka maqnaanin oy ka dhegeystaan axaadiis ujeeda xataa kuwa madiine cawaalideeda deganaa oo meesha meel ka yara baxsan iyo baadiyaha iyo deganaa tuulooyinka kale waxa weeye labalaba intay isu qabsadaan yay mid soo diri jireen maalinba mid baa soo kac jire way ku kallaysani jireen intuu midi reerkiisii joogo uu nasanayo mid baa maalintaa soo dhaadhacayo nebiga sal alay slam wixii waxyi ay ku soo degay iyo axaadiistiisii iyo kulli ka qaaday kii kalu marka u geenay maalinta kuxigtana kii kalaa imaanay mawjeeda xataa juhdigoodi iyo dadaalkooda heerkaasuu gaaray waktiga nebiga sal alay wasalam qaarkoodna waa qori jireen qaarna way xifdin jireen waktigii nebiga sal alay wasalam qaarna ugu ogolaaday inay qoraan sida macnaha waxa weeye abushaah oo kaleeto yacni waxa weeye cabdullaahi ibni camr oo kaleeto jaabir oo kaleeto saxaabo fara badan bay ka sugan tahay inay waktigii nebiga sal alay wasalam xadiiska qoran jireen qaarna way xifdin jireen waktigaa marka waxaa ahaa shay mucjiza waxaa ahaa xifdiga ahaa xifdiga aada u caji badnaa qoraalkana waxa yaqaanaba waa yaraayeen leanna carabtu waxay ahayd umma ummiya uma kaanat laa taktub walaa taqra waxbana ma akrin jirin waxbana maysan qori jirin saa daraaddeed awsaada saxaabada waxaa ku badnayd alummiya ujeeda mar haddii qoraalku u yaraadana caadatan waxaa ah daakiradu inay xoogaysa xifdigoodaa marka wuxuu ahaa wax khaaliqulcaada ah waxaad arkaysaa xadiis taqriiban qaadanaya shan safxo ilaa lix safxo qaadanaya oo tabtii rasuulku sal alla alay waslam ay uga maqleen ay u xifdinayaan ma mar labaad looguma celinayo mar labaad looguma celinayo halkaa mar ee rasuulku sal alay wasalam uu akrinayo ayaa macnaha waxa wey maskaxdooda macnaha ku dhigmay saasay marka usoo xifdiyeen rasuulku markuu dhintay salawatullahi wasalaamu calayh oo geeriyooday saxaabadu waxay kusii dadaaleen in ay ilaaliyaan sunnada nabiga sal alla alay wasalam oy xifdan u ilaaliyaan tacliiman iyo gaadhsiin dadka la gaadhsiiya ay u ilaaliyaan saa daraaddeed nin kasta arduu yeesha mawjeeda madiina oo kaleeto saxaabada qayb ka mida ayaa fadhiisatay maka ibnu cabaas baa fadhiistay kuufa waxaa fadhiistay ibnu mascuud baa fadhiistay halkaa iyo shaam rag baa fadhiistay basra anas ibnu maalik baa fadhiistay nin kasta waxa weeye meel intuu fadhiistay ayuu marka wuxuu yeeshay xalaqaad waaweyn iyo ardo ka dhegaysatay iyo jiilal uu markaa isagu tababaro oo diintan ka xambaaray ayuu marka samay diintu marka saasi maxfuud ahayd saxaabaduna ridwaan ullahi calayhim waxaa dhici jirtay inay rasuulka xadiidka uu toos uga qaato way dhici waxaa kaloo dhici jirtay inuusan toos way qaadanayn saxaabi kaloo ka soo maqlay nabiga sal alay wasalam inuu ka qaado anas ibn maalik wuxuu leeyahay wax kastoo rasuulka ka maqalnay wax kastoo lagiin sheegayna rasuulka maanaan ka maqal bu laakiin been maanaa isu sheegi jirin bu waktigaa macnaha wax beena ma jirin maunteeda ninka saxaabiga soo qaada xadiidka sidiisa isagoo abuu noo keeni jiray bu kaanana anagoo rasuulka ka dhegaysanayno kaleeto sal alla alay wasalam sidaas oo kale marka ahay arrintaasi marka sidaasay soo ahayd markii rasuulku dhintayna sal alay wasalam waxaa bilaabatay inay ixtiyaadaad iyo dadaal dheeraada ay saxaabadu bixiyaan sidii xadiidka rasuulka sal alay wasalam loo xifdin laha oo wax loogu darsadeen waxay bilaabeen inay tasaburaan oy sugtaan cid kastoo xadiid u sheegta inay weydiiyaan oo yidhahdaan xageed ka keentay markhaati u keento inay yidhahdeen waxaad xusantihiin xadiidka abu daawuud abubakar radi allahu canhu markay u timid islaantii jabdada ahayd ayeeyadii markay u timid ayagoo dhaxal doonay waa kii ku yidhi kitaabka ilaah oo kugu garan maayo sunno madiina kuuma hayo oo macnaha oo dhaxal ku siinayo ujeeda laakiin ballo saxaabada aan weydiinto waa kii marka saxaabada mid kamida uu ka markhaati kacay muqiira inuu aan malinaya markuu yidhi nabigoo xugmiyeydan goobjoog ka ahaa abubakarow yuu yidhi yaa markhaati kaaga ahaa ujeeda sidaa daraaddeed buu imaamu dahabi wakayruhu waxay idhaahdeen يعني كان أول من احتاط وتثبت في الحديث أبو بكر رضي الله عنه حديث من سكتة ومعناها الروحي أسورية أكالي كالسكتة إلى الحديث كان تجاك على مرقاتية أبو بكر بأوه الرئي رضي الله عنه موسيدا مركز أوغا مرقاتك عي عبد محمد بن مسلمة يا أوغا مرقاتك عي لأنه قلت شوف بها النبي صلى الله عليه وسلم أبو سيداتي أبو بكر مكة جدد واتيسي سدس كفتيه موسيدا cumar weynow waxaad xusuusantihiin sidoo kaleeto xadiidkii abu muusa alashcari ee isti'daanka abu muusa alashcari baa wuxuu yii gurigii cumar ibnu khataab buu yimi markaasuu idan dalbay saddex goor buu idan dalbay markaasaa loo idmi waayey wuu iska noqday marka dhexda isagoo sii socday yu cumar wuxuu ka fariin ka daba faro wuxuu dhaa lasoo celiyey waa lasoo celiyey markuu yimid baa wuxuu yidhi maxaad u tagtay maxaad u noqotay markaasu wuxuu ku yii wuxuu yihi abu muusa radia allahu canhu nabigaan maqlay buu sal alla alay wasalam oo leh mid idinka idinkamida saddex goor hadduu idan dalbo oo laga furi waayo ha iska noqda nebigoona baan maqlay buu markaasaa wuxuu ku yidhi ama markhaati baad u keeni ama aniga adiga wax la dhex mara waagati doonta ujeeda abu muusa saxaabadii buu ku dhex dhacay ilaa uu markii dambe markhaati ka keeno maaray ilaa waa cumar waxa wey waa u gacan qaadaya waa u gacan qaadaya maara sidaa daraaddeed cumarna akar min xadiid bay ka sugan tahay ciddii xadiidka usoo warisay inuu yidhi markhaati u keento cali bn abi aalib isagana wuxuu ahaa nin markuu xadiid u keeno wuxuu yidhi maana ka qaadi jiri ilaa aan dhaariyo ilaa aan dhaariyo o idhahdo maanaa nabiga ka maqlay ku dhaara inaad ka maqashay maana ka qaadan jirin ujeeda kullu daalika waxay kutusinaysaa saxaabada ridwaanullahi calayhim tasabudkoodii iyo siday ugu dadaali jireen nebiga sal alla alay wasalam waxaa looga soo warinaya inay sugtaan waysan macnaa xaafiduleyl noqonin xaafiduleyl in habeenkii qoryo buranahayo abeebe marka gacanta iska dhigo marba macnaa waxa wuu allo doon iska qaad inaysan noqonin maxaa yeele waxaan sharci weeye sharci weeye ilaahi subxana watacala aad ugu dhawaanayso aduu cahdigii abubakar iyo cahdigii cumar iyo cahdigii cusmaan intiisii hore ma bilaabanin wax la yidhaahdo dhaqdhaqaaq doonaya inay macnaha waxaweye fasaadiyaan diinta islaamka ah ama ay isku dayaan inay nebiga ku been abuurtaan radi allahu canhu markii ay dhacday fitnadii caanka ahayd ee cumar ibn ee lagu dilay cumaan dilkiisii sababtay fitnadaasi markay bilaabatay ujeeda ayaa marka waxaa muslimiinta dhexdooda ku abuurmay oo ka soo baxay dad fara badan oo noocyo fara badan leh waxaa ka soo baxay dad afkaar aan islaami ahayn huwan oo wata isla markaasi doonaya inay islaamka dumiyaan ujeeda waxaa soo baxay markii fitnadu dhacday oo cusmaan ibnu cafaan la dilay muslimiintu waa sii ad ogsoontihin oo waxay isu khilaafeen khilaaf siyaasiya dhacay cali bn abi aalib waa sii loo macnaa lala mubaayacooday isla markaasi waa sii khilaaftay caaisha radi allahu canha iyo dalxa iyo keyrkoodba abu dalxa soomahay waa kuwii khilaaf waa kii dhici jiray dagaalkii jamal waa kii dhex maray ee cali uu ku guulaystay markuu cali ku guulaystay haddana waa kii macnaha waxa mucaawiya iyo reer shaam ay iyaguna macnaha waxa weye yidhaahdeen ilaa dhiiggii cusmaan la keeno macnaha waxa weye anagu wax aan ku ku ictiraafsanaa ma jiro dagaalkii sitiin baa haddana dhacay ee dhex maray cali bn abi aalib iyo mucaawiya dhex maray dagaalkaasi markuu dhacay waa tii markaa lagu tiriyey ciidamadii uu watay mucaawiya markii la tiriyey waxaa dhacday markaa inay qadiyalena qadiyatu lxakamayn laba nin baa la bixiyo la yidhi arrinta kala saara labadaa nin markii la bixiyo xadiisadu way dheerayd yani waxa munaasabaad kale leeda laakiin waxa si gacan baan u dul marayna markii la bixiyey halkaa waxaa xanaaqay oo ka baxay niman la yidhahdo khawaarij ujeeda muslimiintu marka waxay uqaysameen qaar mu-ayidiin mucaawiye iyo reer bani umaya u ah iyo qaar khawaarij ahoo baxay oo mucaawiyana aan waafaqsanayn cali markii hore ka tirsanaa oo ka dhex baxay qaar fiican la yidhaahdo oo cali bin abi aalib markii hore ku bilowday inay mu-ayidiin u yihiin taageerayaashii cali bin abi aalib saasaa marka loo kala baxay ujeeda khilaafku asalkiisu waxaa khilaaf siyaasi ah khilaaf siyaasi ah waa markii dambena wuxuu isu bedelay khilaaf fikri ah oo caqadi oo isu bedelay khawaarijtii mabaadida yeelatay madax banaan shiicadii waxay yeelatay mabaadi madax banaan mawjeeda qolo walba mabaadiday marka waxa way samaysa halkaa markay intaasu dhacday waxaa intaa dheeray islaamku markuu faaqay oo meel kasta uu gaadhay oo ruum iyo labadii dowlada adduunka ugu waaweynaa la qabsaday ilan cahdigii cumar baa la qabsaday ay oo macnaha waxa way dad alla dadkii cuqdada iyo nacaybka islaamka u hayay awoodoodii la burburiyey ayaguna markaa waxay bilaabeen inay yidhaahdaan islaamka intaan dhex gallo islaamnimo muujisanno hoosta aan ka burinno hoosta aan ka duminno maana niman zanaadiqan yidhahdaa marka bilowday oo macnaha waxa weeye islaamnimadii intay muujiso shahaadataynkii afka ka dhawaaqeen islaamka doonaya inay usuushiisa ka dumiyaan wuuna dhex jiro sabkaaga macnaa ku dhex jiro nimankaasina waa bilowdeen waxaa kaloo bilownay niman la yidhahdo qasaasiin yacni dadka xalladeeya sheekooyinka oo macnaha waxa weye meel isu istaago yay dad ku soo shirayaan markaasuu sheekeynaya oo masaajid buu kaxa sheekeynaya qisas aada iyo aada u macmacaano markaad dhegeysato alla yaadi markaasuu nabiga u tiirinaya sal alay slam wuxuu yidhi nabigaa yidhi oo saa yidhi oo saa yidhi maad kuwa macnaha ceelgaad istaagi jira oo kaleeto ujeeda oo dadku ay ku soo shiri jireen waa murtadku marka qisooyinkaa macmacaanee dadka uu sheegayo ayay macnaha waxoogaa kaga qaadanaya waxaa bilowday iyaguna tacasub nin walba fikradiisa iyo mabdigiisa inuu tacasubo isaguna wuu bilowday ama mabda caqadiya ha noqdo iyo tiradantaas ha noqoto ama mid madhabi ha noqoto waxaa bilowday iyaguna niman xukaamta yani waxa weye albaabkooda aan laga waayino murtafiqat alxukaam la yidhahdo oo nimanka madaxweyneyaasha iyo waxa weye boqorada yaa waxay u dejinayaan iyaguna axaadiis ay ku ammaanayaan ujeeda si waxoogaa ugu tiiri nabiga wuxuu igu dhihi sal alla alay wasalam reer bani fulaan waa sidaa iyo sidaa hebel iyo hebel ninka yidhahdo noocaas hadduu yimaado waa sidaa iyo sidaa ujeeda qaar kale waxaa dada xataa heer waxay gaadhay midka baqaalka ahee meelaha la fadhiya maaragtay ku iisanaya qudaartiisa ku iisanaya qudaartiisa inuu axaadiisa dejiye maaragtay oo yidhahdo nabigu dhihi sal alla alay wasalam ninkii qaraha cunaayey waxawy intaasi asir buu keenaya ujeeda yacni wuxuu ku suuq gashanayaa badeecadiisa heerkaasi ma jirma gaadha waxaanada marka gadaadbay ka yimaadeen laakiin markii hore casrigaa hore waxaasoo dhan marka waxay ka qayb qaateen inay bilowdaan dad axaadiistii nabiga sal alla alay wasalam isku daya inay wax ku darsadaan waxaa kaloo iyadana bilaabatay dad aan ehel u ahayn xifdiga xadiiska oo damiiniin ah fahmooda uusan dhamaystirnayn inay macnaha waxa weye intay isku dayaan inay xadiiskii rasuulka xifdiyaan inay macnaha wax soo marmariyaan oo ku gafgafaan saxaabadii ridwaanullaahi calayhim markaas joogtay way dareemeen marka culimadii markaas joogtay oo saxaabadii iyo taabiciinta kuwoodii waaweyneed ka mida waa dareemeen marka khasabta meesha ka soo socota tabdiilkii reer bani israa'iil ku dhacay oo kale meesha inuu ka soo socday dareemeen sidaa daraaddeed baa marka waxay dejiyeen oy macnaha waxa weeyaan bilaabeen wax kasta oo nebiga xaggiisa looga sheegay inay tatabudaan oy macnaha ka fiirsadaan ujeeda waxayna bilaabatay saxaabadii qayb ka mida oo nool siduu macnaha muslim uu muqadimadiisa ku sheegay min ladhahdo bushayr alcadawi bushayr ibnu kacbin alcadawi ayaa wuxuu yidhi ibn cabaas markaas wuxuu bilaabay inuu ibn cabaas axaadiis ku dul akriyo ibn cabaasna uusan macnaha waxa dalbadkala quseyn iskaga jeesan markaasaa wuxuu ku yidhi ibn cabaasow axaadiistii rasuulkaan kugu dul akriyaya sal alla alay wasalam adiguna dhaquma kala quseynay sida maxaa kugu dhacay ibn cabaas wuxuu yidhi waxaanu ahayn buu yihi haddii layidhahdo qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam dhegtaanu u raarixin jirnay bu indhaha anaguna waa u taagmi jireen ruuxaasay la jiri jireen bu laakiin wuxuu ihi dadkii markay bilaabeen inay nebiga ku been abuurtaan sal alla alay wasalam oo macnaha mid yacni adag iyo mid jilicsan ba ay dadkii fuuleen wax kasta markay isku dayeen lam na'kud ilaa caman nacrifu limaal dad aan garanayno iyo waxaan garanayno mooyaane cid kaleeta wax kama qaadanayno mumkin markaasaa waxaa bilaabatay fitnadiio cismaan intii ka dambaysaa waxaa bilaabatay in lays weydiiyo sanadka marka war xadiidkanaa teegeysa yaa ka maqashay hebel baan ka maqlay hebel yuu ka maqlay hebel buu ka maqlay hebel baan ka maqlay marbilaada inta loo tagay hebelkii baa la dhihi xadiidkaa maanaa maqlay haabudi yaa ka maqashay hebel baan ka maqlay hebelkii waa loo waa loo tegey ojeeda ma xadiidkaa maanaa weli haa hadduu yidhahdo yaa ka werisaa la dhihi saxaabiyada saxaabigii baa loo tegay waa hakada yacni deerku hal lug bay leedahay lugtaasaa la doonaya in la soo qabto salkeedaa la doonaya in la gaaro xarakadaasaa marka bilaabatay sidaa daraaddeed maxamed ibnu siriin wuxuu odhanaya muqadimada muslim siduu sheegayo yacni wuxuu leeyahay maa kaanuu yas'aluuna cani alislaam xataa waqacat ilfitna sanadka maysan isweydiin jirin ilaa ay fitnadii cusmaan dilkiisa keentay ay ka dhacday markii fitnadu ay dhacdayna waxay yidhaahdeen sammuu lanaa rijaalukum raggaad xadiid ka qaateen noo magacaaba qaala rasuulu lahi sal alla alay wasalam ninkii yidhaha camman baa la dhihi can fulaanin markuu yidhahdo camman can fulaanin camman ilaa uu rasuulka sal alla alay wasalam ku daadejiyey mawjeeda halkaasaa marka laga bilaabay fitnadaasi markay dhacday oo sidaa loo kala baxay oo ay bilaabatay xarakadaasi ah in nabiga sal alla alay wasalam xadiistii wax lagu darsado saxaabadii iyo culimadii jirteen marka waxay bilaabeen iyaguna inay jihdi aada taageer ay ku bixiyaan sida ay ugala dagaalami lahaayeen waxyaalahaasi soo baxay wadciga marka nabiga lagu been abuurta sal alla alay wasalam waxaa laleeyahay wuxuu bil waxay ku khilaafsan yihiin dadku ma wuxuu bilowday kontonkii hore ee sanadkii ugu horeeyey mise wuxuu bilowday toddobaatankii mise wuxuu bilowday boqolkii iyo intii ka dambeeyey qaarkood waxay rajaxayaan inuu bilowday kontomeeyadii qarnigii ugu horreeyey nabiga sal alay wasalam kontomeeyadii iyo intii ka horreysay inuu bilowday qaar rajaxayaan ojeeda culimadu marka waa la dagaalamay waxaa marka soo baxay iyaguna rag taabiciyiino waaweyn oo culimadii ka qaatay saxaabada xadiid ka qaatay saan soo sheegna macnaha sida saciid ibnu qayim oo kale sii maxamed ibnu siriin iyo waxaa soo baxay maaragtay cadaa iyo ujeeda mujaahid iyo rag waxaa soo baxay saxaabada cilmigoodii dhaxlay siduu ahaa uga qaatay iyaguna marka waxay iyaguna masaleen doonkii saxaabadu ay qaadatay oo ah in lala dagaalamo wadciga iyo dejinta axaadiista iyo been abuurashada nabiga lagu been abuuranayo salawatu llahi wasalaamu caleyh dowrkiiba iyaguna masalay casrigii hore marka sidaasuu ku tegey casrigii hore saasuu ku tegey waxaan dhicin marka casriga hore oo dhan in xadiidka rasuulka sal alla alay wasalam qoraal guud lagu sameeyo tadwiir guud in lagu sameeyo casriga hore ma dhicin waxaa dhici jirtay masalan saxaabi saxaabada ka mid a inuu macnaha uu lahaan jira saxiifo uu axaadiis rasuul ku qoran jiray mid kalena saxiifu haystaa mid kalena saxiifu haystaa laakiin ma dhicin axaadiista in laysu aruuriyey qarnigii hore ugu horreeyey markii uu yimid cumar ibn cabdi cumar ibn cabdilcaziiz oo ah macnaha waxa weye khaliifkii yacni shanaad xagga marka la yihahdo cadaaladda iyo insaafka ayaa marka wuxuu u yeedhay zuhri uu yeedhay alimaamu zuhri wuxuuna faray riwaaya kale waxay sheegayaan nin kale sheegaya wuxuu faray marka inuu jamciyo axaadiista rasuulka sal alay wasalam inuu qoro kulliga isu wareego uu soo qoro jurkii zuhri waa qoray axaadiis far badan uu qoray cumar ibn cabdilcaziiz axaadiistiina marka wuxuu u kala diray goboladiisa u kala diray tadwiinkii ugu horeeyey axaadiista rasuulka sal alay wasalam la qoro si guudna loo qoro caadigaasoo khalaafadii cumar ibn cabdilcaziizna waxay ahayd sanadkii boqolaad inta ka horeysa axaadiista badankeed waxay ka tadbiisanayd sujuudkii saxaabada laabtooda iyo taabiciintii axaadiista ka qaadatay laabtooda ayay ku ilaasana halkaasaa lagu ilaalinaysa taasi markay dhacday oo axaadiistu markaasi qarnigaasi uu saa ku tegay qarnigii labaad isagana waxaa yimid rag ka qaatay taabiciintii waaweynaa iyaguna ka qaatay cilmigii oo iyaguna dowrkoodii matala ujeeda waktiga qarniga labaad bilowgiisa ilaa kontonkiisii hore markaasa waxaa soo shaacbaxday xarakatul wadciga rejinta iyo been abuurashada nabiga lagu been abuurtay sal alay wasalam waktigaasay soo caanbaxday waktigaasay axaadiis soo caanbaxday waxaana doorka ugu fara badan ka qaatay nimanka shiicada la yidhahdo shiicada door weyn ka qaatay mawjeeda kadaabiinta kale iska murtasiqadaas iyo zanaadiqadaas iyo qasaasiintaa iyo kuwaasi waxa weye iyagana kuwa dowr bay ku leeyihin laakiin dowrka shiicadu ay ka qaadaystay dowrka weyn ma jiro amaa khawaarijta lama hayaa la leeyahay ila alaan wax hadiisa oo khawaarijtu intay dejisay nabiga ku been abuurtay salawatullahi wasalaamu caleyh maca ay firqa daalla tahay sababkuna waxa weeyaan baa laleeyahay khawaarijtu waxay aaminsanaayeen ruux haddii dembi weyn ku dhaco inay gaalnimo tahay dembi weyn ba hadaad ku dhacdo inaad gaalka xerada ka baxaysa aaminsanaan iimaanka ay aaminsaneen baa u diiday marka nabiga inay ku been abuurtaan sal alla alay wasalam kisaa la hayaa keliya ta hal nin laga wariyo taana waxa laleeyahay ma sugnaa khawaarijta marka laguma hayo wax la yidhaha been abuurka siday macnaha muxaqiqiintu ay sugayaan laakiin firaqda kale intooda badan waa ka qayb qaateen qolyaha kalena waa ka qayb qaateen markaa kadib baa marka waxaa soo baxday raggii runtii u taagay xadiidka rasuulka sal allau alay wasalam qoraal ahaan marka la yidhaahdo raggii u taagay lugaha u taagay ayaa markaa soo baxay imaam maalik waktigiisii iyo ibnu jurays iyo nucayn ibnu xamaad macnaa ka hor baan ujeedaa sawri iyo raggaasa marka waxay bilaabeen inay allisaan oo jamciyaan axaadiistii rasuulka sal alay wasalam waxay markii hore ku bilaabatay marka ta'liifkaasi oo kutub la yidhahdo almuwasacaat muwafa imaam maalik baa hadda ka yaala muwafa imaam maalik kulligood laakiin muwasacaat bay ahaayeen hushaym ibnu bashiir baa ka mid ahaa rag fara badan baa alifay ujeeda markii ay saa u alifeen iyagu marka taariifkoodu waxa waxay ku dareen axaadiistii rasuulka sal alay wasalam iyo aqwaashii saxaabada iyo aqwaashii taabiciinta isu geeyeen hadaad hadda imaam maalik kitaabkiisa muwasaca fiiriso intaasu way ku taallaa xadiiskii rasuulka ku yaalla qowlkii saxaabiga sheer iyo qowlkii taabiciinta way isku dareen marka qoladaasi markay tagtay waxaa ku xigtay qolo labaad oo iyaga cilmiga ka qaatay oo alifay kutub la yidhaahdo almasaaniid waxay bilaabeen inay iyaguna ka reebaan aqwaashii taabiciyiinta iyo kuwii saxaabada inay ka reebaan oo xadiidkii rasuulka sal alay slam oo keligii ah inay macnaha waxa weye ay qoraan ayagana waxaad ka garanaysaan musnad iyo imaam axmed oo yaalla had ujeeda kuwa hore marka waxay ku alifi jireen kitaabtooda abwaabbay ku alifi jireen masalan masala masalada uu kutusayo mawduuca uu xadiidku ka hadlayo ayuu macnaha waxa weeyaan baab u samaynaya baabkaasi marka xadiidka hoos dhigeen laakiin masaaniidu waxay iyadu ku alifan tahay saxaabada masalan abubakar buu ku odhanaya ciwaan ka dhiganaya markaasaa hoostiisa wuxuu ku keenayaa xadiid abubakar laga wariyo o dhan buu halkaa ku keenaya cumar ibnu khataab buu odhanaya wax alla wixii xadiid laga wariyo ama weysaha ku saabsanaan ama salaadaha ku saabsanaan ama nikaaxa ku saabsanaan halkaas isugu keenay masaaniid baa la kitaab fara badan baa iyadana halkaa ka soo baxday waxaa jira musnad imaam shaafici waxaa jira musnad abi daawuud ibn dayaalisi mujeeda way yaala musnad isxaaq ibn raawiya way yaala mujeeda musnad imaam axmed baa yaala kuwaasi waa yaala kuwa fara badanoo masbuud oo la la'yahan waa jira masaaniidda kadib waxaa soo baxday markaasi iyaguna ila masaaniiddu waxaan idhi waxay isku dhex darayaan xadiidkii saxiixa iyo kii daciifka bay isku dhex jiraan nugtii saddexaad ama afraad ee ku xigtay waxay tilaabadaasi in ay soo baxeen rag kala saara xadiidka saxiixa iyo midka daciifka oo midka saxiixa keligii dhinac u qora waa qoladaa qoladii ka qaadatay axaadiista oo ah dabaqadii alimaamu albukhaari iyo imaamu muslim iyo sunanka hadda la yaqaano markaasaa waxaa bilaabatay xarakada ah saxiixa iyo daciifka in la kala saaro ujeeda marba dabaqay soo martay qarnigii saddexaad marka markuu dhammaaday waxay ahayd qarniga saddexaad iyo qarnigii labaad labada qarni ee xagga axaadiista rasuulka sal lla alay slam u khidmaynteeda iyo adeegideeda ay ugu fara badnayd bay kama i ahayd saas daraaddeed saddexdaa qarniga hore waxaa la ihahdaa yacni cahdu riwaaya la dhahaa ama quruunu riwaaya saddexdaa qarni baa laysku dhahaa ee hore mawjeeda waxay marka ahayd qaabka ay u xifdiyeen xadiidka rasuulka sal alay slam qolyahaas oo idin qaabo fara badan bay xifdiyeen kow waxaa ka mid ahaa horta nin kasta oo isku daya inuu xadiidka iyo werinkiisa soo dhex galo waa in nasabkiisa la ogaado magaciisana waa in la ogaado ka aabihiina waa in la ogaado magaaladiisana waa in la ogaado sheefkiisana waa in la ogaado xaaladiisana waa in la ogaado macaadibda ma beenaada ma rullowda waa iyadana waa in la ogaado nin kasta oo isku dayo inuu xadiid wariyo walow qasaas beenaala aha noqdo qasaas boo noqdee nin kasta oo majaalka lugaha la soo galay waxa weya waa inuu ku gudbiyo waa inuu faraha kaga gudo mawteeda sidaa daraaddeed baa waxay bilaabeen ragga inay kala faacaan oo yidhaahdaan hebel ibnu hebel wuxuu ahaa beenaal u ahaa kadaab buu ahaa hebel ibnu hebel wuxuu ahaa ninkiisa kale saalix u ah oo u wanaagsan laakiin xifdigiisu ma fiicnay xamuudisabamarin mawteeda saasa bilaabeen raggii marka waa la yaqaanaa nin aan magaaladiisii iyo meeshuu ka yimid aan la aqooni ma jiro inin kastoo suday inuu xadiis weriyo ko xaaladiisana waa la yaqaana oo macnaha xifdigiisii iyo dacfigiisii iyo sheekhu wax ka qaatay kulli waa la yaqaana ayib axaadiistiina waa qoran tahay oo sidaan hadda sheegnay waa loo xukmeeyey ragga iyaga ah ee ay kulli wada qoreen ayagana qawaacidii ay macnaha waxa weeye ku kala saari lahaayeen oo ninka xadiidkiisa la qaadanayo iyo kaan la qaadanaynin qawaacid iyo usuul bay iyadan u dejiyeen mawjada ninka nooca iyo nooca qawaacidda haddii laga helo iyo tilmaamahaas xadiidkiisa hala qaato tilmaamaha haddii laga waayana xadiidkiisa ayaa la qaadan waa cilmi u baahan juhdi aada iyo aada u xeldheer u baahan wax sahlan ma aha ayib waxaa ka mid ahaa axaadiistii nabiga sal alla alay wasalam markay qoreen oy macnaha waxa weye tadwiiniyeen kulligood ay tadwiiniyeen haddana waxay bilaabeen inay kala saaraan saasoo sheegay xadiis saxiixa iyo xadiis daciif intaasoo dhan waxay kutusaysaa khidmadii loo khidmeeyey xadiidka rasuulka sal alay wasalam waxaa looga khidmeeyey sanadan xaggii sanadkii iyo raggii werinayey oo laga shaqeeyey waxaa looga khidmeeyey xaggii matniga oo waxaad arkaysaa haddaad u baahato gariibulxadiid xadiidka lafdiga ku yaalla macnihiisu muxuu yahay kitaab baa ka qoran ma ujeeda yacni waxa weeyaan alharawi iyo ibnulasiir iyo macnaha waxa weeye yani waxa weye ibnu salaam iyo kayruhum funuunta funuun mustaqila waxaa laga alifay gariib lxadiid xadiidka rasulka sal ly sl alfaadiisa aada adag si loo gara lafdiga xadiidka macnihiisana kitaabbaa laga alifay waa kutubta fikiga sidii macnaha waxa weye fikiga ku jira augala soo bixinayo iyadana kitaab bay ka alifay dhinac bay udhigeen iyada mawteeda waxay iyadana dhinac u dhigeen xadiidka rasuulka sal alay wasalam asagana wax alla waxii laga qaadanayana iyadana kitaab bay ka alifay axaadiista iska hor imaanaysa eed moodayso daahir ahaan sida adiga fahamkaaga inay iska hor imaanayana kitaab bay ka alifeen la yidhaahdo kutubu mushkil alxadiid sida imaamu shaafici lahu kitaab abu qutayba waxanka ibnu qutaymata dinuuri oo kaleeto kitaab buu leeyahay mawjeeda uu ku xalinayo yani baxaawi oo kaleeto kitaab buu leeyahay uu ku xalinayo axaadiista aada moodayso inay iska hor imaanayso sida xadiiskii sakarko kale ma laga weysanaysa laga weysansan maayo waa tusaale ahaan matala halkaasaa isagana loo raadsanaya baabkaana isagana way gaaya waxaa ka daran xadiidka haddaad doonayso inaad gaadho iyo meeshiisa ugu tagto waad u tegi ama ruwaadu sooma magacyadooda kitaab bay ka alifeen taariikhdooda maga kitaab bay ka alifeen mawjeeda nasabkooda kitaab bay ka alifeen kutub ansaab la yidhahdaa kutub wafayaan la yidhahdaa jirta oo meeshuu ninkani ku dhintay iyo waktiguu dhintay iyo waktiguu dhashay iyadana ka shaqay ayadan halkaasay la maray nidii marka waxa weye qarsooni kara ama baxsan kara ama been intuu soo tuurto ka carari kara ma jirto nin kasta oo been halkaa kusoo tuuraa waa in la daba dhigo ujeeda kitaabtu marka haddaad aragto axaadiistii xataa ay dejiyeen ay isku dayeen inay axaadiista rasuul kusoo daraan sal alay slam kitaab baa iyadan laga oo la yidhahdo kutub lmawduucaat ujeeda axaadiistii ay dejiyeen yaa kutub iyadana gaar a lagu qoray nin kasta oo xadiis dejiyeen waa la daba dhigay waxaa la yidhi hebel baa xadiiskaa soo dejiyey ujeeda waa ceeb ilaa yowma alqiyaama daba saalow saasay marka ugu khidmayeen xadiidka rasuulka sal alla alay wasalam ujeeda waa khidma daahira jiddan ujeeda hal nin toba nin oo magaalo ku nool haddii lagu yidhahdo xaaladooda loo soo daraaseen bal waxa weye laba nin keliya haddii lagu diro ma soo daraaseen ma soo daraaseen caalamka dhan islaamka waqtigaas wixii ugu ballaamada ka mid sin laga soo bilaabo ilaa aakhiri laga gaaro intaas nin kastoo xadiidkeeda waxa weeyaan inuu maanta furan yahay oo sajiran yahay oo xaaladiisa la yaqaano oo uusan qarsooneyn juhdi sahlan miya abadan yacni qalabka casriga iyo tiknolojiyada casrigii ma karsamaan dowladda ugu yar adduunka inay dadkeeda ay garato waxay kala yihiin iyo xaalaadkooda hadday isku dayo oy juhdi kasta u adeegsato ma karka awoodda uma laha rabbi subxaana watacaala marka raggaas uu ka xifdiyey axaadiisii rasuulka sal alla alay wasalam min dimi waxaa ka mid ahaa marka xifdiga waxaa ka mid ahaa juhdiga aadka u ballaaran baa waxaa ka soo baxay qawaacid qawaacid baa kasoo baxay qawaaciddii kasoo baxdaybaa marka wuxuu ka mid yahay cilmu musalax alxadiid u dir waa qawaacidii ay u adeegsadeen muxadidiintu in ay macnaha waxa weeye u ilaaliyaan xadiidka rasuulka sal alla alay slam ay ku waarjeeyaan cilmu musalaxu marka waa sidaas amaa ka cilmi ahaan markii uu macnaha soo baxay oo uu madax banaanaaday oo kitaabkiisu ay soo baxeen waxaa la leeyahay caadigii saxaabada ma jirin caadigii taabiciintana kutub musalaxayooda ma jirin qarnigii labaadna ma jirin qarnigii saddexaadna ma jirin qarnigii afraad ayay soo baxday kitaabkii ugu horreysay ee cilmiga laakiin waxaa jirtay cilmigan qawaaciddiisu wuxuu ku kala filsanaa kitaabka muxadisiintu ku kala filsanaa qaarkoodna waa keenaysa alimaam muslim saxiixiisa muqadimadiisa wuxuu ku sheegay qawaacid almuxadisiin qayb ka mida oo cilmi musalaxa ku saabsan halkaasuu ku sheegay alimaamu tirmidi kitaabkiisa cilalkaa ee isaguna u dambeeya sunankiisa isaguna waa qayb musalaxa ka mid أئمة كتاب تدرسي مش كتبت حديث مرة وحضرت هذا منكر وهذا مرسل وهذا ضعيف وهذا صحيح كل ذلك هو مصطلحات كتبتها ونحن نقول عليك ذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة خير سمى وقتها من علم مصطلح الحديث قلت متى كتبت ساء وضح فاصلة وحرها قواعد أن يكتروه والرجوع تقمه والحروب كانت تسيئة أيها لكن kitaab mustaqil a lagama alifin ilaa qarnigii lixaad qarnigii afraad mooyaan kitaabkii ugu horreeyey ee soo baxa ee cilmiga ku saabsani wuxuu ahaa kitaab la yidhaahdo yani alxad alfaasil fahamtida bayn alraawi walwaaci alxad alfaasil bayn alraawi walwaaci waxaa iskale yani min yidhaahdo arraama hurmusi caalim buu ahaa wuxuu dhintay qarnigii waxaa jira sanadkii saddex boqol iyo lixdan buu dhintay saddex boqol iyo lixdan buu dhintay awalu kitaab oo cilmu mustalif u madax banaan ninkii alifow inta la hayo ama maluhusi u baday kitaabkiisu waa yaala waa matbuuc waxaa ku dhigay oo isagana kitaab ka alifay abu cabdillaahi alxaakim ibn lbayic ninka la yidhahdo ee mustadraka iskale almustadraka cala saxiixayn ninka iskale ayaa isaguna kitaabka alifay uu ku magacaabay macrifatu culuumi alxadiid wuxuu dhintay isaguna qarnigii afar boqol iyo shanaad buu dhintay kitaabkii labaad ee cilmi musalax laga alifo ah markuu isaga kitaabkii ka dambeeyey abu nucaym alasbahani nin la yidhaahdo ayaa isaguna uu mustakhraj wuxuu ku sameeyey kitaabkii xaakim kitaabkii xaakim buu waxna ku ziyaadiyey waxna ka nusqaaniyey macnaa waxa weeyaan macnaha kitaab kale ku dulaalifay isaguna wuxuu dhintay afar boqol iyo soddon markay taariikhdaas burin yani waa marxaladii mustalax uu soo maray waxaa ku xigay alkhatiib albagdaadi caalim lmashrib ninkaasaa ku xigay wuxuu alifay kitaabkiisa caanka ee la yidhaahdo alkifaaya fi qawaaniin alkifaaya fi qawaaniin riwaaya ayuu isaguna alifay waa kitaab mashhuura isaguna waa yaala kaa xaakim ee macrifat lxadiid isagana waa yaala isaguna wuxuu dhintay afar boqol iyo lixdan iyo saddex taariikhu marka ahayd buu dhintay waxaa la dhintay oo isaguna sanadkaa laftiisa dhintay caalim lmaqrib ibn cabdilbar almaliki waxaa la kala odhan jiray caalim lmashriq iyo caalim lmaqrib baa la odhan jiray ibn cabdilbar wuxuu caalimka ahaa oo macnaha waxa weeyaan loo noqon jiray andalus iyo dhulkaas macnaha waxa weeyaan xagga khatiib lbaqdaadina wuxuu caalimka ahaa mashriq lislaami dhulka la yidhaahdo yani waxa wey dhulkan hadda la yidhahdo asharq alawsat iyo caalam alislaamiga xaggan soo jira ayuu caalimka ah hal sana wada dhinteen ibn cabdilbar iyo khatiib albaqdaadi kitaabkaas isaguna lahaa waxaa kaloo uu lahaa kitaab kaloo isaguna uu ku magacaabay aljaamic liaadaabi ashayki wasaamic oo uu macnaha ku alifay ardayga iyo sheekha calaaqada dhex marga aadaabta looga baahanya ardaygu inuu ka soo baxo iyo sheeka aadaabta looga baahanya isaguna cilmi musalax uu ka mid yahay waxaa ku xigay oo isagana ka dambeeyey alqaadi ciyaad ibn muusa alyaxsubi kitaab isagana wuxuu ka alifay alilmaac yuu isaguna leeyahay isagana dhimatadiisu afartan iyo afartan iyo shan boqol afartan iyo afar buu dhintay waxaa ka dambeeyey nin la yidhaahdo abu xafs almayaalisi oo isagana lahaa kitaab la yidhahdo magaciisa maa laa yafac maa laa yafacu lmuxadita jahluhu waa jizyar ujeeda kitaabka ilmaac oo ilmaac ee macnaha waxa weeye qaadi ciyaad isaguna waa matbuuc u yaala كلما سمعنا وحوي المياليكي إيه ما لا يسع المحدث جهله أصير ويانا انت واسد وحا تدبيني ابن الصلاح وكده ابو عمرو بن الصلاح كتاب في كل الرئيسي اوضا كي خطيب هلق وكل حاكم يسير ما هو المسيح كل روح الله يبني اي شيطان وعم الزائر مركز تلقائي وكده وحرقوب الكتاب في كده المقدمة مقدمة ابن الصلاح ابو عمرو وكده وحكروا منع لغو يقال علم الحديث تقرأ ويانا marka waxaa la leeyahay wuxuu ku kulmiyey kitaabtaasi wixii ku kala tegtegay ee ku kala firirsanaa ayuu soo ururiyey oo meeshaa uu isugu keenay khatiibu lbaqdaadi waxa weeye ninka fannigan kadaata yacni intii isaga ka horreysay isagaa runtii aada u taxriiriyey fanni kastana waxaad moodaa inuu wax ka alifiyey in aada caalim waa buu ahaa saas daraaddeed ibnu nuqta wuxuu leeyahay yacni kullu man ansafa علم أن العلماء بعض الخطيب عيال على كتبه أوكي من كستوء عدالة سمية وحو أغانيا إن كستوء خطيب كدن بيسي كتابتي فينا عرور إيهم وإذا وفر لها المعنى من كستوء عدالة سمية بوليه من آل العلم بلنبها وعجيبة خطيب ابن الصلاح بقى مركب مقدمة الثلاثين إن الله ينتي كورن سنة يسلسة بعد ابن الصلاح in alle intii ka dambaysay marka waxa weeye waxay ku mashquuleen kitaabka ibni salax kitaabka ibni salax baa marka wuxuu noqday cumda fi hada alfanni fanniga kaafa isagaa wuxuu u noqday mid loo cuskado intii ka dambaysay qaar way sharxayaan isagay sharxayaan maujeeda qaar waxa weye way mucaaradaynahayaan oo maaragtay waxay dhaliilay ka sheegayaan qaar way garab istaagahayaan oo waa ayidayaan qaar waxa weye sixday ka dejinayaan oo way taxayaan oo nadwiday ka dejinayaan qaar way ikhtisaarinayaan oo way soo gaabinayaan bacda ابن الصلاح علم المصطلح وحل وحكيمه كتاب كتاب كتاب الله يسلم مقدمة ده سلا برادين أيا وحا كم لها تبكي سوى كاريي نكل إلى هذا البلقيني حافظ البلقوني البلقيني وحسيق يا ابن حجر وحا كم لها تبكي سوى كاريي الإمام النووي في كتابه الإرشاد يكسو كاريي إرشاد كان يسوى كاريي وحكو كاريي كتاب كتاب التقريب تقريب كان شرحيه إمام السيوطي تدريب الراوي بوضع شرحها التقريب والتيسير لما في سنن البشير النذير وأوليه هاي إمام النووي تدريب الراوي ده شرحه تدريب الراوي ده وحمد التقريب كان إمام النووي وكسر قابيه كتاب كيسو إرشاد ليلة إرشاد كان وحا لقسر قابيه مقدمة ابن صلاح صلاح في طولة سوايا فجأة كارتينة nukas bay ku sameeyeen wax nukas la yidhahda macnaha waxa weeye inaad mulaaxadaad aad kitaabka ku dul samayso waxaa ka mid ah xaafid ibnu xajar fi kitaabihi annukas laba mujalad isagoo abu masbuuc yahay waxaa ka mid ah alxaafid alciraaqi baa ka mid ah oo isagana waxa weeyaan aliidaax waaltaqyiid lima uqliqa wa uqliqa fi muqadimati ibn salax kitaab noocaas isaguna leey oo nukas ah mawteeda waxaa ka mid ahaa azarkashi ayaa isaguna nukas ku leh waxaa nadmiyey oo shicir ka dhigay muqadimada ibnu salaax alxaafid alciraaqi fii kitaabihi almacruuf addura waxaa la yidhahdaa yani alfiyat alciraaqi buu mashhuur ku yahay waxaa isaguna nadmiyey alxaafid asiyuuqi fii kitaabihi kitaabihi alfiyat alxadiid oo hadda macnaha waxa weeye yaalla kaa ciraaqina waa yaalla ujeeda rag fara badanna waa sharxeen juhuudii marka ibnu salaax ka dambaysay waxay noqotay mid kulligeed ku subanta kitaabka ibnu salaax iyo sidii lagu qisoon lahaa alfiyadaasi macnaha waxa weeye sakaawi baa sharxay alfiyada waxaa jira ciraaqi isaguna wuu sharxay yacni maktabadaas nine street kitaab yaallo uu ku yaala magaciisa attabsira watadkira ayuu ciraaqi ku sharxay kitaabkiisa alfiyada halkaas ku yaala waxaa kaloo sharxay sharx ka qiimo badan alimaamu sakaawi ayaa sharxay isagana wuu yaalaa taqriiban afar mujaladu waa matbuuc oo jeeda waxaasoo dhan marka kutubtaasoo dhan tartiibka isagaa ku timid dadka soo gaariyey waxaa ka mida marka oo nadmiyey haddana kitaabkan aan hadda macnaa waxa weye caawa aan dul fadhino oo ah yacni manzuumat albayquuni waa mukhtasar limuqadimati ibn salaax oo haddana nadmi awe waxaa soo gaariyey alxaafid ibn xajar fii kitaabihi yacni waxa weeyaan nufat lfikri oo uu nizaha ku sharaxay waxaa ragga gaabiyey ka mid alxaafid ibnu kasiir kitaabka hadda uu akriyo sheekh cabdallah وكذا معناه وحويان واحد الباعث يمكن وحكتاب في واحد ولو اختصار علوم الحديث بلدها لكن باحث كواحد يتكلم من عاش يعني شارحة يتكلم مركا انت صوت الخدمة مركا واحد كمل رجل اخدمي يعني الصنعاني ما كملها وتوضيح الافكار يتكلم يتكلم وهكذا وبحر بطل وحوي على قد الكريم صلاح جهودي علم المصطلح اللي قلت ما وحوي كتاب كيسي اي معنى وحوي يا اصل وآه ayib cilmigaa marka waxa weeye juhdigaa aada u fara badan loo soo sameeyey wuxuu tarjamayaa oo macnaha ku siinayaa qaabkii ay culimmadu usoo xifdiyeen axaadiistii rasuulka sal alla alayh wasalam qawaaciddoodii ayaa lagu sheegay istilaaxaadkoodii ay adeegsan jireen ayaa lagu qeexaya faa'iidoodeedu maxay tahay marka faa'iidoodeedu maxay tahay dad fara badan oo dhalinyarta ah ayaa waxa weeye ay laga yaabaa inay u arkaan inuu yahay shay iska fuduli faduli ah yani shay macnaa waxa weeye iska la iska barbarta mooyaane macno weyn aan ku fadhiyo ujeeda culumta qaar waxay uqaybsamaan wasaa'il iyo haayaat bay uqaybsamaan wuxuu ka mid yahay cilmu salaf alxadiid wasaa'ishuu ka mid yahay waa cilmi bixaddi daati aan maqsuud ahayn laakiin waa wado shay kale lagu gaadhayo waxaa ka mid ah cilmu usuul lfiqhi baa ka mid ah cilmigan musطalaxu lxadiid wuxuu u khidmaynayaa xadiidkii rasuulka sal alay wasalam iyo sugnaantiisii sidii loo sugi lahaa shay sugan oon been ku jirin ama dacfi uusan ku jirin sidii macnaha looga dhigi laha usuululfiqiguna wuxuu u khidmaynayaa sidii fiqhi looga qaadan lahaa oo looga fahmi lahaa fiqiga ku jira axaadiistii rasuulka sal alay wasalam iyo qur-aanka majeeda ninkaan aqooninna kow horta waxa weeye waa adag tahay inuu muqallid iska noqdo mooyaane oo sheekh hebel baa saxay iyo sheekh hebel baa tadciidiye uu iska yidhaahdo mooyaane ninkaan musalaxulxadiid aqoonin waa adag tahay culimmadu meesha ay isku qabtaan inuu garto xagee loo xoog baday axaadiista waxaa arkaysaa in badan oo ka mid a kani waa saxiixinaya kana waa daciifinaya ma ujeeda kani mawduuc buu gaarsiinaya kana waxaa laga yaabaa inuu saxiix ka dhigo darajada ugu sarreysa gaarsiiyo maxaa sameyn marka ma hawadaada taxakumi oo waxaa dhihi waxa weeyaan kanaan iska jeclaaday aan daciifnimadiisa iskaga raaco mise waxaa dhihi sheekh hebel waa sheekh hebel maarata isagaa ka weyn iska taqliidi isagaa dhihi maarata ujeeda faqiiha ninkaa ee fiqhiga ku takhasusayay cilmulxadiidka inuu yaqaanaay ahmiyad weyn bay leedahay maxaa yeele waxaa laga yaabaa xadiid daciifa ama mawduuca inuu ku dhiso axkaam islaamiya uu ku dhiso wa ficlan way dhacday muxadisiinta qayb fara badan waxaa ujira fuqahada oo cilmulxadiidka aan aqoonin waxaa dhacaysa xadiid mawduuc oo nabiga lagu been abuurtay sal alla alay wasalam intuu soo daliiliyo inuu haddana xadii uu ka qaato xukum ka qaato لماذا؟ لأنه وحويا ما يقانو صناعة حديثية ملح وجد سيدا سو كليتو أي مركو حاول عايز هذا العلم ولا الجهل تقصو أنت هاي إن أدقرون يدوم ما أخذ كي يماشي علمه أي كوحا كقادتي هي سيدي أي أبو أدقين أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم علم مركو حاول كي حاول إلى هذا وقواعد يعرف بها حال المتن والسند من حيث القبول والرد وقواعد wajeda qawaacid guud wey waa usus wey usustaasi waxaad ku gaadhaysaa marka in aad ku garato matniga iyo sanadka xaaladooda sanadku ma maqbuul baa oo ma la qaadanaya ma la ogolaanaya mise waa la diidaya matnigan meesha yaalase maqbuul ma yahay oo ma la qaadanaya mise waa la diidaya wajeda qawaacid lagu gaadho arrintaa iyada oo ku dhaxalsiinaysa ayaa cilmigan la yidhaahdaa qawaacid noocaas wey qawaacid haddaad barato aad ku gaadhaysa wey ninkani nin xadiid laga qaato maa matnigana rasuulka ma sugna sal la alay wasalam waa daciif waa mawduuc saasaad ku gaadhaysa qawaaciddaad ku gaadhi lahayd wey mawduuca iyo majaalka fannigan uu ka hadlayana waxa weeye waa matniga xadiidka iyo sanadkiisa wey matniga xadiidka iyo sanadkiisa wey sanadka waxaa la yidhaahdaa nabiga sal alay wasalam xadiidka ayaa ka qaatay saxaabi baa ka qaatay saxaabiga ayaa ka qaatay taabici baa ka qaatay taabiciga ayaa ka qaatay taabici taabici baa ka qaatay mid kalaa kasii qaatay ilaa ay kasoo gaadheen casrigii axaadiidka la qoray sanadka waxa la yidhaha marka raggaa isku daba saxan ee xadiidka soo wariyey baa la yidhaha ilaa nabiga laga gaadhsiiyey sal alay wasalam maujeeda kuwa iyagaa daraasada ku saabsan iyo sidaad natiijo uga gaadhi lahayd waxa weeyaan waa majaalka uu ka hadlayo fannigan ka hadlay matnigan meesha yaalla matniga waxaa la yidhahdaa xadiidka ayaa la yidhahdaa xadiidkan meesha yaalla ma saxiix baa oo nabiga ma ka sugan yahay sal alla alay wasalam mise kama sugna maujeeda qawaacidii iyadana aada ku gaadhi lahayd iyo waddadii ku gaadhsiin lahayd iyo cilmigana ku salaysan labadaa majaal buu marka ka hadlaya ha ula kicin marka tafsiir ha ka doonin inuu kaaga warramo aayaad qur-aan iyo tafaasiir uu kaaga warramo ha ka doonin sidoo kaleeto kelime carabiya iyo luqadeedii inuu kaaga warramana ha ka doonin maujeeda alfaada axaadiista iyo qur-aanku waxay kutusinaya fiqiga laga qaadanaya inuu kaaga hadlana ha ka doonin ma garan yacni fanniga mawduuca uu ka hadlaya hadduu ku xadidmo waxyaalo badan baa kaasoo urursamay mawjed naxwada maxay ka hadashaa kelimada aakharkeeday ka hadashaa halkaas wey majaalkeeda iyo mawduuceeda mawjed usuul fikigu muu ka had wuxuu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa adilada sidii loo tartiibin lahaa iyo adilada sidii xukm looga qaadan lahaa qawaaciddii lagula lagula soo bixi lahaa xukumkooda mawjeda fanniganna waxa weye waa qawaacidii aad ku gaari lahayd matniga iyo sanadka xadiidka xukunkii aad ka qaadan lahayd ma daciif baa mise waa saxiix majaalkiisu asagana laga isagaa wey ayib intaasi insha allahu tacala waa muqadimo gaaban weye ama dheer ku magacaabo haddana laakiin waxa weeye haddii la yidhahdaa laga hadlo qaabka wax loogu soo khidmeeyey sunadii rasuulka sal alay aslam funuuntana ay ku soo baxday ilan funuuntana ma jirin caasigii iyo saxaabadeeda siay kusoo baxday hadda laga hadla hadii la yidhahdo mid kasta waxa weye waa kutub masalan cilmiga la yhahdo tadwiin ulxadiid nabiga sal alay slam xadiidka sidii loo qoray iyo inta marxalay soo martay kitaab baa ka alifan waa fanni mustaqila wey fanniga la yidhahdo alruwaad iyo axaadiista raggii wariyey waa fanni mustaqilaane hariibulxadiid waa fanni mustaqilaane ujeeda sidii macnaha lagu alifay tartiibaadku soo qaatay mid kasta waxa weeye waxaa laga dhigi karaa intaasoo muxaadara laga dhigi karaa macnaha waxa weye laakiin intaasi waa khulaaso yaroo macnaha waxa wey aan muqadimo uga dhignay fannigan iyo sidii macnaha waxa uu ku soo bilowday iyo juhuuddii culimmadu ay ku bixiyeen sidii loo xifdin lahaa sunnada nabiga sal alla alay wasalam sidaas wey mualifku marka kitaabkan manduumat lbayquniya ama manduumat lbayquni saas soo sheegnay waa mukhtasar aada u gaaban wey ha gaabnaadee waxa weeye qaabka uu u alifan yahay waa qaab adag wey laba dhinacba waa ka adag yahay xagga horta maadaama uuna gaaban yahay haddana six uu yahay oo uu saxay labadaaba waxaa ka dhalanaya in isasaarkiisu uu adkaado iyo macnuhu laga tahay waa midda koobaad midda labaad waxa weeye qaabkii taqsiimka iyo qayb ahaan sidii munaasabka ahaynna muusan ku keenay masalan waxaad arkaysaa xadiidku wuxuu u qaybsamaa mutawaatir waa inoo imaan doontaa mutawaatir iyo mashhuur iyo gariib iyo casiiz buu qaybsamaa waxaad arki mutawaatirkii meel buu ku sheegi wuu kuu qeex tacriifkiisuu ku sheegi casiizkii meel kaleu ku sheegi wuu kuu qeex mashhuurkii meel kaleu ku sheegi wuu kuu qeex maujeeda waxaad u baahan tahay marka inaad garato aqsaamtan afarta ihi inay macnaha waxa weyaan hal meel wada hoos galaan maujeeda oo shay afar meelood u qaybsamay inuu yahay inaad garatoad u baahantay lakiin isagu saa ma yeeline wuxuu ku dhahayaa xadiid saxiixa saas iyo saasaa la dhaha xadiidka xasankaa saas saasaa la dhaha daciifka saas iyo saasaa la dhaha mashhuurka saas saasaa la dhaha mubhamka saas saasaa la dhaha maujeeda wuxuu ku siinayaa musalaxii culimada iyo qeexitaankiisii basuu ku siinaya laakiin xadiidku dhankaa haddii laga fiiriyo saxiix iyo xasan iyo daciif buu uqaybsamaa dhan kale haddii laga fiiriyana wuxuu uqaybsamaa mutawaatir iyo mashhuur iyo casiiz iyo hariib buu uqaybsamaa dhan kale haddii laga fiiriyo saasuu uqaybsamaa dhan kale haddii laga fiiriyo saasuu uqaybsamaa saa intuu u qaybiyo waxaa la rabay inuu qayb kasta markaasi waxa weeye uu qeexitaankeeda bilaabo ujeeda marka waxa weye arrintaasaa jirta sidaas markaan marayno qayb kasta markaan marayna marka waxaan sheegaynaa insha allahu tacaala yacni meeshay hoos gasho iyo macnaha qolada ay la jirto ayaan macnaha waxa weye insha allahu tacala tilmaami doonaa أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أبدأ وحنكو بالله بالمؤلف بالحمد مهدين الله الله مهدين أنكو بالله مصليا حالنا يمتكو صلينا على محمد محمد أنكو صلينا خير نبي نبي كي أغو خير بناءها نبي قاسو أرسل على بلي لبي لدري أغو خير بناء يعني انت في ومقدمة السعادية أو علمة كتاب تضعيكو بالله باوي حديث باكو سارورته oo yidhaahdaan shay kasta oon lagu bilaabin bisinka ama faatixada aan lagu bilaabin waa daba go-anya khayrna ma laha axaadiistaasi kulligeed waa wada daciif kulligeed waa wada daciif weye sidaa daraaddeed laakiin waa nahji ay culimmadu qaadeen maa min kitaab maalkiisa ilaa magac ilahi baa lagu furfuranaya subxana watacala baa yani nabigana waa lagu salinaya xambiladana waa lagu salinaa wadihi midani ciddatun tiro wey min aqsaami alxadiidi xadiidka qaybihiisii xaalay ka mid tahay wa kullu waaxidin mid kasta oo qaybaha ka midana ataa wuu yimid wa xaddahu maca xaddihi qeexitaankiisii iyo tacriifkiisii isagoo wata mid kasta oo aqsaamtaa ka midii isagiiyo xaddiisa xadda waxa la tacriifta la dhaha macnaha qeexitaanka shayga qeexitaankiisa ayaa xadda la yidhaahdaa marka wuxuu ku yidhi tani waxa weeye waa xadiidka qaybihiisii baan ku siinaya kow qaybtana waxaa ii dheer buuri qayb kasta waan kuu qeexi oo waxaan ku odhanayaa qaybaha xadiidka waxaa ka mida saxiix saxiix maxaa la yidhahdaa waxaas iyo waxaas xasan baa ka mida maxaa la yidhahdaa sidaas sidaasaa la dhaha ma ujeeda tacriifkiisii baa macnaha ku siinaya laakiin tusaalayaal iyo faahfaahin kale iyo ikhtilaaf ulculamaa iyo kuma siinaya maxaa yeele waa mukhtasara waa risaalo yaro macnaha waxa way gaaban abdow waan bilaabi bilxamdi mahadin ilaahay aan la mahadi aan ku bilaabaya musaliyan xaalan mid ku salinaya calaa muxamadin khayri nabiyin nebi kii ugu khayr badnaa ahaa nebigaasoo ursila la diray wadii midani min aqsaami alxadiidi xadiidka qaybihiisa xaal ay ka mid tahay ciddatun tirawl ma ujeeda waxa weeyaan macnaha afar iyo soddon bayd wey afar iyo soddon bayd weeyaan wa kullu waaxidin mid kasta oo aqsaamta xadiidka ka mida ataa wuu yimid oo wuxuu ku yimid manduumada kitaabka dhexdiisa ayuu ku yimid oo kuugu imaan doona wey macnaha wa xaddahu maca xaddihi tacriifkiisii iyo qeexitaankiisii isagoo ay la socoto awaluha asaxiixu wahuwa matasal isnaaduhu walam yushad aw yucl yarwihi cadlun daabidun can milihi muctamadun fii dabdihi wa naqlihi qabihii qaybu marka bilaabay intaasi waa gobol dhacwe waa muqadima araar wey markuu ka soo baxay baa wuxuu ku guda galay qaybihii inuu ku bilaabo xadiidku markaa wuxuu u qaysamaa markii la fiiriyo isticmaalaadkii culimada marka la fiiriyo saddex qaybood buu qaybsamaa waa marka dhankee laga fiiriyo marka laga fiiriyo xadiidka min jihati qabuuli wa cadami alqabuul xadiidka la aqbalayo ee la qaadanayo iyo kaan la qaadanaynin dhankaa marka laga fiiriyo xadiidku saddex qaybood buu qaybsama xadiid saxiix ah iyo xadiid xasan ah iyo xadiid daciif saddex qaybood buu kala baxay waxaan u leenahay markii laga fiiriyo dhanka ka la qaadanayo iyo kaan la qaadanaynin dhankaa marka laga fiiriyo waxaan u leenahay dhinacyo kale haddii laga fiiriyo qaybo kale u yeeranaya ujeeda macnaha waxaad oranaysaa ruuxan haddaad dhinac ka fiiriso waa gaaban yahay maujeeda waa gaaban yahay dhinac kale haddaad ka fiirisana waa cas yahay maujeeda waxaad oranaysaa majmuucadan dadkan meesha fadhiyahay dhinac haddaad ka fiiriso waxay isugu jiraan kuwo gaaban iyo kuwo cas iyo kuwo maariin ah waa dhinac markaad ka fiiriso dhan kale haddaad ka fiirso ictibaarka dhinac kale aad ka fiirsana waxaa dhihi waxay isugu dhex jiraan kuwo gaagaaban iyo kuwo dheerdheer maujeed iyo kuwo dhexdhexaada isugu dhex jiraan dhan kale haddaad ka fiirisana waxaa dhihi waxay isugu dhex jiraan kuwo isku qolo ah iyo kuwo macnaha waxa weeyaan aan isku qolo ahayn oo macnaha waxa wey qolyo kale ka gedisan macnaha shayga dhinacyo marka laga fiiriyo qaybu uu qayb qaybsami karaa maa maujeeda sidaa daraaddeed dhanka aqsaamtana ee ka imaanayso waxa weye xadiidka markaad ka fiiriso dhinaca qaadashadiisa iyo diididiisa yuu saddex qaybood u kala baxaya saxiix iyo iyo xasan iyo daciif buu kala baxay saxiixiibuu marka ku hormaray isaga ayuuna qeexidiisa bilaabay awaluhaa qaybihii waxaa u horeeya asaxiixu xadiidka saxiixa wa huwa isaguna maa xadiidkaa la yidhahdaa itasala uu xidhiidhay isnaadu sanadkiisa uu xidhiidho walam yushadda oo aan la fallaagaynin aan fallaagoobin aw yucalla ama aan la cilaynin oon cudur lagu sheegin yarwihi waxaa warinaya xadiidkaa isaga ah cadlun nin caadil ah daabitun oo xifdinaya can milihi isaga oo kaleu ka warinaya waa caadil haddana waa daabit oo waa nin xaafid oo daki ah oo macnaha waxa weeye aan damiin ahayn wey can milihi mid isagoo kaleu ka warinaya daabidkaa xadiidka warinaya caadilkii muctamadun daabidkaasoo muctamadun la cuskanayo fii dabdihi sida uu u qabto xadiidka iyo wa naqlihi soo guurintiisa la cuskanayo yacni culimmadaa waxay cuskatay hadduu wax soo guuriyana oo soo naqliyana naqligiisu waa lagu kalsoon yahay hadduu xifdisan yahay oo badi ay tahay oo uu laabta ku hayana waa lagu kalsoon yahay nin noocaasoo kale waa inuu xadiidka soo guuriyo xadiidka saxiixa waxaa la yidhaahdaa shan shardi shaygii laga helo shardiga koowaadi waxa weye itisaalu sanad sanadka xadiidku waa inuu xidhiidho sanadka waxaa la yidhaahdaa silsilatu rijaal almuusilati ila almatni raggaa iska xiga ee macnaha waxa weeye matniga ku gaadhsiinaya ayaa waxaa la yidhaahdaa isnaad la dhaha maujeeda kasoo bilo masalan waxa weye waxaad tidhahdaa imaam albukhaari baa kitaab kale sooma kitaabka imaam bukhaari baa sheekh buu leeyahy sheekiisu sheekh buu leeyahy sheekh buu leeyahay sheekh buu leeyahy taabici buu ka qaatay saxaabi buu ka qaatay nebigu ka qaatay salawatullahi wasalaamu caleyh raggaasaa isugu xiga ayaa waxaa lagu magacaabaa isnaad lagu magacaabaa shardiga koobaad marka sanadka xadiidku waa inuu xidhiidho maxaa loola jeedaa waa inuu xidhiidho waxaa loola jeedaa nin kasta sheekhiisa waa inuu xadiidka ka maqlay waa inuu xadiidka ka qaatay haddii meesha ay ku jirto nin aan sheekhiisii xadiidka ka qaadanin oo isagiiyo sheekhiisa waa loo dhexeeyaa oo kamuusan qaadanin maujeeda xadiidkii shardi buu laayahay saxiix maaha shardiga ugu horeeya sanadku waa inuu xidhiidho xidhiidkana waxaa loola jeedaa arday kasta waa inuu sheekhiisii ka maqlay xadiidka oo uu ka qaatay oo loo dhaxayni shardiga koobaad wey shardiga labaadi waxa weeye waa in raggaa xadiidka warinaya ee sanadka ku jiraaya kulligood waa in laga helo laba shardi nin kasta waa in labadaa shardi laga helo shardiga koobaad waa cadaalad waa inuu nin caadilaya cadaaladda waxaa loola jeedaa waa inuu ka dhowrsoon yahay kabaa'irta waaweyn dunuubta yaryarna waa inuusan daa'imaynin wa ilaa faasiq buu noqonaya waa inuu nin caadil a yahay oo aan dunuubta waaweynna ku dhicin muslim ah waa muslim dunuubta waaweynna kuma dhaco ta yaryar hadduu ku dhacana ma daa'imo tilmaantaasi waa inuu leeyahay oo la ogyaho lagu ogaado inuu caadil yahay kow shardiga labaadee looga baahan yahay ruwaadda kulligood waxa weeye inay daabidiin yihiin daabidka waxaa loola jeedaa ninku hadduu nin qoraalka ictimaadaya waxma xifdiyo waa macnaha waxoogaa xifdigiisu naqsi baa ku jira khalal baa ku jira sidaa daraaddeed qoraal buu ictimaadaa wax alla wuxuu maqloo dhan wuu qoraa nin noocaasa hadduu yahay waa inuu kitaabkiisa ilaaliyey markii hore kitaabkiisa uu soo guurinayo waxaan kusoo naqlinayena kitaabkii uu ka soo naqliye ka soo guuriyey waa inuu kitaab lagu kalsoon yahay sheekhiisa kitaabkiisii uu ka soo guuriyey ama afkii sheekhiisa ee uu ka qoray waa inuu si hubaal ah uga soo guuriyo maujeeda markuu ka soo guuriyo kitaabkii uu qorana waa inuu xifdiyo oo ilaaliyo agtiisa uu ku ilaaliyo uusan gacan labaad gelinin maxaa laga cabsanaya haddii gacan labaad uu galo waxbaa lagu dardarsan karaa sooma waxbaa laga gogeyn karaa gacan kale marka waa inuusan gelin kitaabkaasi waa inuu agtiisa yaalay oo u ilaashanaa gacan kalena uu ka ilaaliy markuu soo guurinayena soo guurintiisu waa ina lagu kalsoon yahay oo kitaab hadduu kitaab kasoo guuriyena kitaab lagu kalsoon yahay waa inuu kasoo guuriyo hadduu afka sheekiisa ka qorayna waa in lagu kalsoon yahay ujeeda waa dabdi baa la dhahaa labadooda waxaa laisku yidhahdaa dabdi baa la dhaha waa inuu daabid yahay daabidka waxaa loola jeedaa nin qabanaya wuxuu maqlo ujeeda haddii macnaha uu kitaab ictimaado waxaa nidhi waa inuu kitaabkiisu saas yahay hadduu nin aan wax qorin uu yahay ama qoraalkaba aan rabina laakiin laabtiisa waxa lagu maqlo ku xifdiya isagana waxaa looga baahan yahay inuu sugo shaygii uu laabtiisa ku xifdiyey si hadduu berrinta ugu baahdo markaba macnaha uu uga jawaabi karo u keeni karo masalan xadiid baad xifdiday xadiidkaasi xifdi waxaa la odhan karaa markii lagu weydiiyo lalaha xadiidkii abi hurayre ama lagu dhaha xadiidka noocaas waa inu idhahdo waa inaad xadiidkii taftiisii u keeni karto qalbigiisa waa inuu saa ugu sugan yahay markii u baahdana waa inuu soo macna wax weye keensan karo oo soo istishaasan karo waxaa la yidhahdaa kaas daabi daabidu sadri baa la yidhahdaa daabidu sadri baa la dhahaa kan kalena waxaa la yidhahdaa daabidu kitaab baa la dhahaa daabidu sadrin iyo daabidu kitaab labadaa midkuu dooniba ha noqdee raawi kastoo ruwaadda ka mid a waa inuu daabid yahay waa inuu qabtay oo uu sugay shaygii uu maqlay ee sheekhiisa uu ka maqlay kan ku xigana sidoo kale waa inuu yahay kan ku xigana waa inuu sidoo kale yahay ilaa laga gaadhayo saxaabada ridwaan ullahi calayhim waa shardigii labaad wey shardiga koowaad waxaan idhi waa itisaalu sanad سلف وإلى الحرير شرط قال لنا وحن إلى عدالة الرواد يقول كل ولا العادلين شرط قال صدحنا وحن إلى ضدقة وجدا ومعناه وحوي أوهنته محايا الروح أسبوع عادلة والتقيئة والحرام أيسن كدعن وحوي أيسن كدعن وددك ugu fiican xagga taqwada marka la ilaaliyo yaa laga yaabaa hadana inuu iska baliid yahay oo macnaha iska damiin iska yahay oo san waxba xidin karin caadil la weego waa caadil sheekh ah laakiin waxa weeye xifdigiisa daciif kaas oo kaleeto cinda almuxadidiina waa daciif oo jeeda sidaa daraaddeed baa waxay yidhahdaan ninkii ay wax u dhuntaan oo macnaha waxa weeye ay ka hoos baxdo masaladu waxay yidhahdaan asaabatu qaflatu saalixiin nimankii macnaha fiicfiicnaa ee cibaadada xaggeeda ku fiicnaa halmaankoodii baa ku dhacay bay dhahay macnaha waa niman iska niyadsan oo nin kastoo isaga yimaada ilaahay daraaddii bay wax uga qaadanayaan ilaahay daraaddii wax uga qaadanaya nin kastoo u yimaado hadduu beenaalo u yimaado u akriyo way iska qaadanayaan ujeeda sidaa daraaddeed waa inuu caadil yahay kow talabaadna waa inuu xaafid yahay waxaa daabid waa inuu yahay ama daabid sadri ha noqdo ama daabid kitaab ha noqdo saan u qeexday shardiga afraad waxa weeye xadiidku waa inuusan shaad ahayn shaad waxaa la yidhahdaa raawiga waa inuusan xadiidka ku khilaafin rag kaleeto ama ka xifdi badan oo ka xoog badan ama rag ka fara badan hadday taasu dhacdo xaafid kasta hadduu yahay oo daabid kasta yahay oo nin kaga sarreeya xagga dabdiga iyo cadaaladda ama kuwo ka fara badan uu ku khilaafo xadiidkiisu daciif buu noqon doonaa ujeeda sidaa daraaddeed soomaalida waxaa tidhahdaa wadar iyo waaxid yaa waalan bay dhahay ujeeda waaxidkaa waalan wey macnaheed waaxidkaa waalan macnaha waxa weeye cadadka faraha badan ictibaar buu leeyahay meeshii ay isku raacaan afar nin hadduu hal nin khilaafo oo uu ka wariyo nebiga sal lla alay wasalam siday ka wariyeen si khilaafsan ma iyagaa habboon in khalad lagu xugmiyo mise isagaa habboon in khalad lagu xugmiyo isagaa habboon shaad baa la yidhaha marka xadiidkiisa wuu la fallaagoobay qoladaasuu kala fallaagoobay macna waa inaan xadiidka saxiixa laga helin shuduudkaasoo kale waa inaan laga helin fallaagadaasoo kale waa inaysan ka soo dhegin shardiga shanaadi waxa weeye xadiidka waa inuusan ka soo dhexbixin cudur qarsoon cudur qarsoon oo macnaha culimada jahaadidada muxadisiinta ragga aada cilmiga ugu xeel dheer cudur ay iyagu garanayaan na waa inaan xadiidka laga dhexelin lan cudurrada qaar qarsoon iyo qaar muuqdaa jira xadiidka cudurka lagu daciifiye hadduu muuqdo oo nin kasta uu garanayahay matalan nin daciifa ku jira ninkaa daciifka waa hebel ibnu hebel matalan nin kastaa garanaya laakiin xadiidkii matala wuxuu soo arooray asagoo nabiga aan gaadhsiisayn sal alay waslam oo mawquufa saxaabiga ku jooga meel kale haddana wuxuu soo arooray isagoo nebiga loo fiirinayo sal alay wasalam qaarkood waxay leeyihin nebigaanu ka maqalay qaarna waxay ku joojinayaan matalan waxa abubakar ma dhaafinayaan maujeeda xadiidkii markii la baaday oo duruqdiisii laysu keenay oo aada loo daraaseeyey natiijo ah waxaa la gaadhay xadiidku inuusan marfuuc ahayn ee mawquuf uu yahay saxaabiga inuu ku jooga inay saxiix tahay marka cudur wuxuu qabay xadiidkaasi aada iyo aada u fog oo qarsoon maujeeda cudurka noocaas oo kaleetana waa inuusan meesha ku jirin shantaa shardi haddii laga helo xadiidkii wuxuu noqonayaa saxiix buu noqonaya shardiga koobaad waxaan idhi waa inuu sanadkiisu xidhiidho maxaa baxaya waxaa baxaya sanad kasta oo kala go-an waxaa baxaya matalan waxa weye munqaicii wayna imaan doonaan mucdalkiibaa baxaya mursalkiibaa baxaya maujeeda mucallaqiibaa baxaya maujeeda kullu dalika waxay ku baxayaan shardiga ah itisaalu sanad maxaa yeelay way kala go-an yihiin dhexda ayaa waxaa ka maqan nin aan ka maqal waxaa ku jira nin aan ka maqal sheekiisa aan ka maqal sheekiisi muusan ka maqal waxba waan ka maqlayna wuu leeyahy oo wuxuu u qaad wuxuu macnaha ku warinayaa sidii isagoo ka maqlay oo kaleeto waxaase la hubsamay inuusan ka maqal dhexdu marka xadiidku kala go-an yahay waxaa laga cabsanayaa marka la leeyahay xadiidka sanadkiisu kala go-an yahay waa daciif waxaa laga cabsanayaa ninkaa meesha ka maqan ee ka go-ani inuu beenaalo noqdo ama nin daciifaba inuu noqdo soo suurtagal maa si taas marka waxa weeyaan albaabkeeda loo xidho waa inuu sanadka xadiidku kulligii xidhiirsan yahay oo arday kasta sheekiisa uu ka maqlo wey shardiga cadaaladda isagana waxaa ku baxaya faasiqa faasiqaa ku baxaya ninka macnaha gunuubta waaweyn iska sameeya ninkaasaa ku baxaya waa muftaham bilkadib matalan dadka markuu sheekeynayo been buu sheega walow xadiidka rasuulka inuu been ku sheega wayaan la ogaanin muftaham bilkadib baa la yidhahda xadiidkiisu waa daciif laanna cadaaladii baa laga waayay maujeeda sidoo kaleeto hadduu gunuubta waaweyn sameeyana waa faasiq isagana xadiid laga qaadan maayo xadiidkiisu waa daciif cadaaladii baa isagana laga waayay ninkii labadaba garanayaba waa majhuul majhuul baa la dhaha lababa yaqaanaba waa la garan waaye magaciisan baa la hayaa laakiin waxa weye shaksiyadiisii lama yaqaano wuxuu ahaa isagana waxa weya liajli ixtiyaad isagana cadaaladiisa maadaama aan la aqoonin waa baxaya xadiidkiisaa baxaya saxiix maa isaga intaasoo dhan waxay ku baxayaan shardiga aan shardiyayno oo ah inuu caadil yahay raawi kastoo xadiidka wax ka warinay shardiga saddexaad oo ah dabdiga waxaa ku baxaya ninku hadduu fahmadiisu iska liidato oo fahmadiisu aysan fiicnayn wuu ku baxaya ma garat waa nin maalan waxa weeye wax isku dardara xifdigiisuna ma ficlin ilaahi subxaana watacaala dadka mawaahibta xifdiga waa u kala hideeyey waa u waa u qaybiyey qaar waxaa jira yani zaakiradoodu ay aad u xoog badan taha wax la xumaqlo o dhan qabanaya haddana aan sii dayno qaarna waxaa jira maaragtay usbuuc bay wax ku baxdaan usbuuc kadib ay qabanayaan ilahay baa qaybiyey subxana watacala marka qaarka noocaas oo kaleeta ee macnaha iska baliidiinta ah ee qalabkoodu fara badan yahay kuwaasoo kaleetana waxay ku baxayaan shardiga ah dabdigay ku baxayaan saa daraaddeed xadiidkoodu saxiix ma ah shardigii dabdigaa laga waayay ama kitaab buuba ictimaadi jiro wuu qori jira waxa loo xumaqle laakiin kitaabkiisii muusan ilaalinin gacan kastuu iska geliy mujeed gacan kastuu iska geliy waxaa laga yaabaa kitaabkaasi inuu mid yani waxa weye zindiiqa intuu gacanta u galo inuu wax ku dardarsado oo xadiis beena ku dhex daro saasoo kale hadday ku dhacda isagana waxa weye dhinac baa loo tuuray dabdigiisii baa isagana meesha ka dhiman xadiidkii saxiix ma noqonay labada shardi ee dambe xadiidka waxaan idhi inuusan shaad ahayn oo uusan la fallaagoogin raawigu oo uusan ku khilaafin ama dad ka fara badan ama dad xagga xifdiga kaga xoog badan inuusan ku khilaafin haddii taasoo ay dhacdo xadiidkiisa daciif buu noqonaya isagana saxiix ma noqonay ka ugu dambaysa shardiga shanaada oo ah inuusan xadiidkaasi cillo iyo uusan cudur qarsoon lahaynna shardigaasi haddii laga helo cillo qarsoon ayadana xadiidkiisu daciif buu noqonay cillada qarsoonna waxaa lagu soo saara xadiidka duruqdu kusoo arooroo dhan baa laisu keenaya dariiq hebel dariiq hebel dariiq markii lasoo ururiyo laysu wada keeno yaa daraaso lagu samaynaya daraasadaasaa marka waxaa ka soo baxaysa natiijo ah xadiidku ama inuu mawquuf yahay ama inuu marfuuc yaho nabig gaadhsiin yahay sal alla alay wasalam saas tarjiixaas halkaasu ka soo baxaya waana cilmiga ugu adag wey uguna qarsoon wey culumta musalax alxadiid cilmu lcilal baa la yidhaha kitaab baa laga alifay oo ka alifan maaragta shantaa shardi haddii laga helo xadiidkii waa saxiix haddii laga waayo hal shardi oo isdhimana xadiidkaas saxiix ma noqonayo wax kale uu noqon doonaa la garan maayo talow ma xasan buu noqon doonaa ma daciif buu noqon doonaa lama garanayo awaluhaa aqsaamtaa midooda hore asaxiixu waa saxiixi midkooda ugu horeeya waa saxiix baa la yidhahda wa huwa saxiixu maa xadiidka la yidhahda ittasala uu xidhiidhay isnaadu sanadkiisaa xidhiidhay oo ma kala goona macnaha walam yushadda lamana fallaagaynin oo xadiidkaasi raawi lama fallaagoobin oo qolo kale muusan ku khilaafin aw yucalla ama lama cilaynin oo cudur laguma sheegin qarsoon xadiidkaasi yarwiihi waxaa warinaya xadiidkaasi laba shardi baa halkaa ku sheegay waxaan ujeedaa afar shardi buu ku sheegay itisaalu sanad waxaan saddex itisaalu sanad iyo cadamu shuduud iyo cadamu alcilla saddexaasuu ku sheegay yarwiihi waxaa warinaya xadiidkaasi cadlun min caadil ah waa muslimka yani waxa weeyaan ka dheeraanaya fawaax yani dunuubta waaweyn ka dheeraanaya daabidun oo macnaha qabanaya wixii uu macnaha waxa weye wariyey can mislihi mid isagoo kale waa inuu ka warinayo macnaha ilaa muntahaa ilaa laga gaadho sanadka dhammaantiis nin kasta ninkuu ka warinayo waa inuu daabid yahay oo isagoo kale yahay macnaha daabidkaasoo muctamadun la cuskanayo fii dabdihi qabashadiisa iyo xadiidka siduu u qatay waa lagu kalsoon yahay wa naqlihi soo guurintiisana waa lagu kalsoon yahay hadduu kitaab ictimaadi jirayna soo guurintiisu waa mid lagu kalsoon yahay labadaa miduu ahaadaba waa inuu dabdigiisa lagu kalsoon yahay shantaa sharti haddii laga waayana ama xasan buu noqon doonaa ama daciif buu noqon doonaa qaybaha dambe ayaan ugu tegi doonaa wallah subxana wa tacala sal allah wasalam ala nabiyina mxamed sala allahuma wasalam ala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd يقول المؤلف رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وحان حالة كثر على درسي أن قصة سنة حديث صحيحة يتعرف فيه أحكام فربضان بلاي مركز شروط عشان في حالة عن صوش يجني oo saxiixa aan u sheegnay ku waafaqsan yahay shuruud laysku khilaafsan yahaa jirta yacni waxa weeye waxaa ka mid a dakar inuu yahay oo lab uu yahay raawigu shardi miya mise ma aha waa laisku khilaafsan yahay shuruudda laisku khilaafsan yahay waxaa ka mid a inuu caan baxo oo talab alcilmi ku caan baxo ninkaas sharti miyaa mise ma aha shuruudda lasudalaas inay ka mid inuu xor yahay uusan addoon ahayn sharti ma yahay mise ma aha waa laisku khilaafsan yahay shuruuddaas oo dhanna sida loo badan yahay waxa weeye inaysan shardi ahayn xadiidka saxiixa inaysan shardi u ahayn saasaa loo badan yahay marka mabaaxid kaloo fara badan oo meelaha lagaga hadlaa jirta lakin insha allahu tacaala kutubta kaleeto musalaxaan ku gaari doonaa marki insha allahu tacala hadii noo ilahay noo sahlmaan waxaa ka mid a masalan xadiidka saxiixa ah saxiix maxaa loola jeedaa markii la yidhahdo waa saxiix macnaheedu ma waxa weeyaan yacni qaطcan boqolkiiba boqol waxa weeye nebigu ka sugan yahay miya se si kalea loola jeeda waa mabxas mabaaxiista saxiixa lagaga hadla ka mid a waxaa ka mid a maraatib saxiix xadiidka saxiixa waa kala sarreeya martabooyin kala saruu leeyahay isagana meeshana lagaga hadla waxaa ka mid a madaanu xadiidi saxiix xadiidka saxiixa meelaha loo malaynayo kutubta uu ku badan yahay ee loo malaynayo meelahana iyadana lagaga hadla wahaakada mabaaxid fara badan baa lagaga hadlaa laakiin waxa wey insha allahu tacala maadaama uu sheekuba gaabiyey inaguna waa iska gaabinaya xukunkiisa marka muhima in la tilmaamo xadiidka hadduu saxiix yahay xukunkiisu waxa weeye in la xujaysto oo la daliishadaay ayaa marka xukunkiisa uu noqonaya waana la isku waafaqsan yahay ama caqiida ha noqdo waxa loo daliishanayo ama axkaam ha noqdo ama akhlaaqiyaad ha noqdo wax alla wuxuu doonay ha noqdo fii jamiici abwaabi diin ayaa loo daliishan karaa ujeeda in la xujaysto ayaa markaa waajibaysaa waana la isku waafaqsan yahay masalada iyada wax khilaafa kama taagan والحسن المعروف طرقا وغدا هل كان مركز صحيح بان كغا صوبخني taqsiimkii aan soo qaybinay waxaan ka soo dhignay saddex qaybood saxiix iyo xasan iyo daciif taqsiimkii isaga ahaa qeybtiisa labaadba marka xasanka ah waalxasanu xadiidka xasankiihi almacruufu ka la yaqaano weye turqan jid ahaan ayaa loo yaqaanaa jidadkiisaa la yaqaanaa wakadat waxay ahaatay rijaaluhu raggiisuna waxay ahaadeen mushtahiratan mid shuhrowday bay ahaadeen laa kaishtihaari rijaali saxiix markasaasa soo gelinaysa macnaheedu waxa weeye sanadkiisa ragga warinayana waa rag caan baxay laakiin uma caan bixin sidii saxiixii raggiisii oo kale kii saxiixa raggiisii oo kale say u caan baxeen ee mashhuurka ay u ahaayeen kuwani mashhuur uma ahaa saasuu ku yii xadiidka xasanka wuxuu ka mid yahay majaalaadka culimadu ay isugu ay ugu khilaaf badan yihiin xataa taxdiid maahiyatihi iyo qeexitaankiisa tacriifkiisa yaa aada koo dal isugula jiraan nimbe meel buu ku dhufanaya marka tacriifkan marka uu sheekhu meesha ku qoray wuxuu ku yidhi waxaa la yidhaahdaa xadiidka duruqdiisa la yaqaano isla markaas ragga warinaya xadiidkuna ay noqdeen kuwo ku caanbaxay cadaalad iyo dabdi way ku caanbaxeen uu kuleeyahay waa cadaalad iyo dabdi weeyaan yay ku caanbaxeen laakiin caanbaxaasi ay cadaalad iyo dabdiga ku caanbaxeeni ma gaadhsiisana heerkii raggii saxiixa warinayay waa ka sokeeyaan macnaha ujeeda waa ka sokeeyaan ayib tacriifkaa marka waxaa iska leh khaaabi baa iska leh khaaabi ayaa iska leh waana ninkii ugu horeeyey oo sheegay inuu xadiidku u qaybsamo saxiix iyo xasan iyo daciif taqsiimka noocaasa waxaa ugu horeeye khataabi baa u horreeyey inkasta oo culimadii ka horreysay ama mutaqadimiintii salafkii laga helayo iyagoo adeegsaday saxiixa iyo xasanka iyo daciifkaba hadalladooda waa laga helayaa sida imaamu shaafici oo kaleeto xasan wuu adeegsaday ujeeda maalig oo kaleeto lafdulxasan isagoo adeegsadaa soo aroortay waxaana aada u shuhreeyey oo caan bixiyey alimaam tirmidi fii sunanihi ninkaasa aada u isticmaalay hada xadiiu xasanu صaxiix wa hada xadiiu xasan ujeeda yani ninka soo caanbixiyey imaamu tirmidi buu ahay laakiin nin yidhaahda xadiidku wuxuu u qaybsamaa صaxiixun wadaciif xasanu wadaciif abu sulaymaan alkhaaabi baa u horreeyey tacriifta marka isagu bixiya waxay ahayd wuxuu yihi huwa maa curifa makrajuhu washtahara rijaaluhu tacriifkaasu bixiyey markii xasanka uu qeexayey yuu tacriifkaa ku bixiyey macnaheeduna waxa weye waa sida meesha inoo taale wuxuu yihi xadiidka meesha uu ka soo baxay la yaqaano sanadkiisa waa la yaqaanaa ragga waa la yaqaanaa ujeeda waxayna ku caanbaxeen ragga xadiidka warinaya cadaalad iyo dabdigay ku caanbaxeen oo lagu yaqaanaa macnaha labada qayd marka haddii aan sharaxno almacruufu turqan ala maa curifa makhrajuhu waxaa loola jeedaa itisaalu sanad shardiga xalinkan saxiixa kusoo marnay ahaa itisaalu sanad bay ula jeedaan ujeeda maxaa yeelay xadiidka duruqdiisa marka la garto jidadkiisa marka la garto macnaheedu waxa weeye jidkiisu ma kala goone waa xidhiidha ujeeda jidkii uu ku yimid waa jid la yaqaano oo toosa wey fulaan can fulaan can fulaan can fulaan can rasuulilahi sal alla alay wasalam marka waxay kinaaye ka tahay almacruufu turqan waxay kinaaye ka tahay itisaalu sanad waa inuu sanadkiisu xidhiidho oo uusan kala goonayn wakadat rijaaluhu laa ka saxiix ishtaharatna laba shardi baa iyadana ku jira oo ah shardigii ahaa cadaaladda iyo kii dabdiga ahaa labadaa shardi baa iyagana ku jira wuxuu ku daray labada saddexdaa shardi markuu u sheegay baa wuxuu yidhi laakiin ma gaarsiisna xadiidkii saxiixa ahaa meeshiisii ma gaarsiisna ragga xadiidka warinaya le waxa weeye dabdiga waa lagu kala sarreeya cadaaladdana waa lagu kala sarreeya ujeeda kiradana waa lagu kala sarreeya xadiidka saxiixa marka waxaa la yidhaahdaa dabdiga xaggeeda ragga meesha ugu sarraysa ka gaadhay ayaa xadiidkoodu saxiix noqonaya hadduu dabdigu wax yar uu hoosu dhaco wuxuu noqonayaa marka xasan buu noqonaya ujeeda xasan buu noqonaya faariqa u dhaxeeya xadiidka xasanka iyo xadiidka saxiixana waa intaas macnaheedu waxa weeye kanna ragga warinaya dabdigoodu aada buu u sarreeya kan xasanka ana raggii warinayay qayb ka mida ayaa dabdigoodii hoos u dhacay oo wax yar matalan waxa weeye boqolkiiba wuxuu soo gaadhay toddobaatan baan dhigi karna ama boqolkiiba lixdan ka soo qaad waa tusaaleahaan macnaha kuwaana waxay ku lisaayeen boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan boqolkiiba boqol xifdigooda ku garaacayeen dabdigooda xaggiisa ujeeda hadduu hoos soo dego marka uu soo gaadho lixdan iyo wixii ka hooseeya oo macnaha uuna hoosna usii dhicin xadiidkiisa marka maxaa la dhahayaa waa xasan faariqa udhexeeya waa intaa laakiin shuruudii kale kulli waa wadaagaan xale waxaan usoo sheegnay saxiixa shan shardi baan usoo sheegnay waxaa ka mid ahaa itisaalu sanad waxaa ka mid ahaa cadaalat aruwaad waxaa ka mid ahaa addabdu dabdigaasi weliba waa inuu taam yahay yaa saxiixa lagu daraya dabdi taam ah waa inay ruwaadu leeyihiin shardiga afraad wuxuu ahaa cadamu shuduud ka shanaadna wuxuu ahaa cadam alcilla ujeeda halkan markaa isaga iyo saxiixii inta udhaxaysa keliyata waa faariqa yarkaa baane waa faariqa yarkaa liilankaa keliyata udhaxeeya laakiin shuruudii kale waa iskaga mid qusuur baa marka ku jira tacriifka meesha uu sheekhu dhigay leanna wuxuu sheegay saddex shardi basuu sheegay itisaalu sanad iyo cadaala iyo dabdi waxaa kaloo uu ku sheegay dabdigaas iyo cadaaladaas inaysan gaadhsiisnayn heerkii saxiixa saxiixa raggiisu meeshay gaadhsiisnaayeen iyo ruwaaddiisu inaysan gaadhsiisnayn uu ka hooseeyo kuu sheegay muxuu ka tegey wuxuu ka tegey cadamu shuduudi wa cadamu alcilla labadaas muusan sheegin in la sheegana waa daruuri xadiidku hadduu xasan yahay oo dabdiga raawigiisu uu hoos u yara dhaco taam uusan ahayn hase yeeshee uu shaad yahay oo uu khilaafo raawigu ku ka ka xoog badan oo xisbi-aan kaga xoog badan ama cadad ahaan kaga badan hadduu ku khilaafo waa daciif xadiidkaas wuu inoo imaan doonaa waa shardi marka xasanka in loo shardeeyo inuusan meesha shaad ku jirin oo uuna la fallaagoomin raawi waxaa kaloo iyaduna shardi ah inaan laga helin xadiidka cillo qarsoon ujeeda sabab qarsoon oo markaad kor ahaan ka fiiriso xadiidka aada moodayso inuu ka nabadgashan yahay laakiin ku qarsoon oo keenaya xadiidka dacfigiisa waa ciladii wey waa inaysan cilana xadiidka laga helin haddii cilo laga helo daciif buu iyadan noqonaya ujeeda sidaa daraaddeed afdalu tacriif oo xadiidka xasanka la tacriifiyo waa tacriif alxaafid ibn xajar ujeeda yacni waxa weeye ninkii macnaha waxa weye baabkan kadaata ninka imaamka u aweeyey xaafid ibn xajar marka wuxuu ku tacriifiyey matasala sanatuhu بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة موجودة وحديث كسلت كيس او حريره او كحريره raawi caadil ah oo haddana daabid ah laakiin dabdigiisu uu hoos u dhacay oo yaro khafiifay shaadna aan ahayn cilana aysan ku jirin ujeeda faariqa u dhexeeya keliyata marka kanna dabdigiisaa hooseeya oo wax yar hoos u dhacay kanna dabdigiisaa aada u sarreeyay intaasu u dhaxaysiiyey tacriifka ugu qiimo badan wey tacriifka ugu fiican weye waxaa jirta marka tacriifaadka iskhilaafsan tirmidi oo kale tacriif buu leeyahay oo xadiidka xasankaa tacriifiyey akhirka sunanka ayuu ku tacriifiyey khaaabi oo kaleeta tacriif buu leeyahay alimaam ibnu salax fi kitaabihi muqadima isaguna laba tacriif inuu kala qaado isku dayey ikhtilaafaadkaasi marka waxay u noqonayaan waxaa jirta qaybta hadda saddex baan ka dhignay laakiin haddii lasii faahfaahiyo afar qaybood bay uqaybsamaya maxaa shan qaybood bay uqaybsamaya صaxiixa wuxuu noqonayaa صaxiixu lidaatihi iyo صaxiixu ligayrihi xasankuna wuxuu noqonayaa xasanu lidaatihi iyo xasanu ligayrihi daciifkuna waa dhinaciisa shantaasay qismadu imaanaysaa tacriifkii xalayka aan soo marnay muxuu ahaa waa صaxiixu lidaatihi صaxiix lidaatihi wey waa xadiidka صaxiixa ah ee sanadkiisaas صaxiixa ku noqday raggiisaas meesha ku yaalay halkaa sanada ayaa shuruudii oo dhan laga wada helay صaxiixun ligayrihi waxaa la yidhaahdaa xadiidka xasanka xasan lidaatihiga markuu duruqyo jidad badan ku yimaado idaa tacadada duruquhu ayaa wuxuu noqonayaa صaxiix buu noqonaya ligayrihi waa xasan jidkan uu ku yimid ariiqan uu ku yimid ariiqani waa xasan ariiq kaluu haddana ku yimid waa xasan ariiq kaluu ku yimid waa xasan markay isu tagaan dhowrkaa duruq ee kulligood wadaa mid kasta gaarkiisa xasan u yahay intay isxoogaystaan baa waxay gaadhayaan saxiixun ligayri baa marka loodhanaya saxiixii kore ee lidaati ana ma gaari karaan xasanna waa ka dulmaray leanna waxa weye jidadkaa faraha badan ee xadiidku uu ku imaanayo way isxoojinayaan ujeeda saxiixun ligayrihi baa marka la dhaha hal sanad oo keliyata saxiix kuma noqonin laakiin asaaniidanaa markay iscuskatay oo iskaashatay ayaa waxay keentay inuu xadiidkii noqdo saxiixun ligayrihi ujeeda yani alxasan إذا تعددت طرقه فهو الصحيح لغيره وأنت حسن لذاته استجل تعريف كيسو وكان أن يشر هذا كوهين انت استولي لتعريف صوحة كتيرة خلل با كتيرة هذا التعريف كي حافظ من الحجر أي تعريف كأه حسن لذاته طارق أقول حياة صحيحة هي حسن كان وحاني وضدق أو خفيفي ضدق أو يراضي كلي أول حياة صحيح حسن لغيره oo qaybta afraada waxa weeye waa daciifka aan u tegi doono hadduu dhowr jid ku yimaado addaciif idaa tacadada turuquhu mawjeeda shuruud aan gaari doonana haddii laga helo daciifkaasi intuu iskaashado iskaashado isxoogeysto iyo wuxuu tegayaa maaragtay xasan tegaya laakiin xasan lidaatihi ma gaari karo waa xasan ligayrihi jidadkaa iskaashaday ayaa isxoojinaya maarata daciifkuna marka gaarkiisa wey sidaas weyaan tacriifkani marka waa tacriifka uu leeyahay xadiidka xasanka lidaatihi ah ayaa iskale ayib marka waxaan marka ula jeednay taqsiimka isaga sheegitaankiisa waxaan ula jeednay iskhilaafka culimada tacriifkoodu iskhilaafsan yahay ama qeexitaankoodu iskhilaafsan yahay qaar waxay qeexayaan yani xasan lidaatihi bay ula jeedaan markay macnaha tacriifinayaan qaarna ujeedadoodu waxa weeye inay qeexaan oo tacriifiyaan xasan ligayrihi inay tacriifiyaan min hunabaa marka waxaa imaanaysa inay iskhilaafto tacriifkoodii mid xaggan ula jeedaa midna kale ula jeedaa markii la uruuriyana waxa weyaan iskhilaaf kama imaanaya waxaa la arkayaa kana inuu sidan ula jeeday kana sidan ula jeeday sidaana waxaa ku jamciyey ibnu salaax muqadimadiisa insha allahu tacaala ayaan maaragtay haddii ilahi na gaarsi ugu tegi doonaa saasuu ku jamciyey waxaan ujeedaa ha isagaa ku jamciyey saas wey marka cinda almutaqadimiin culimadii hore ee mutaqadimiinta ahaa masalan maalik iyo shaafici iyo culimadii horeysay waxaa agtooda ahaa laba qaybood keliya xadiidku u qaysanayay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh